ga taasina inay tahay mid waadixa istidlaalaalka istidlaalaadka ahlu sunnaha ayaanay ka mid tahay nimanka la yidhaahdo almuctazila alqadariya iyagu waxay yidhahdeen addoonku weliba mukalafiintay ka hadlayaan makhluuqaada kale maaha mukalafiintu afcaashooda iyaga ayaa waxa weeyaan abuura hum aladiina yakhluquuna afcaalahum bay yidhahdeen ilaahay ma abuuro mana doono ilaahay afcaashooda allahu laa yuriidu afcaalahum iyaga ayaa kuwa doonayaa kuwa abuurayana waxay meesha ka saareen doonistii ilaahay iyo abuurkii rabbi tabaaraka wa tacaala waxay sugeen khaaliqiina maca allah kuwa wax abuuro ilaahay aan ahayn ilaa hadila afcaasha addoomaha ilaahay ma abuuray addoomaha ayaa abuura addoomihiina ay fara badan yihiin khaaliqyo fara badan baa soo baxay sidaa awgeed baa waxaa lagu tilmaamay inay yihiin majuusu haadihi lumma ummaddan majuusta ku dhex jirta inay yihiin qadariyada sidaasi leh bal iyagaa majuusta ka dar waayo majuustu khaaliqayni bay sugeen laba khaaliq iyaguna maxay sugeen khaaliqiina khaaliqyo fara badan ilaa addoon kasta marka lagaa ficilkiisii buu abuuray imise khaaliqba markaa jiraya waa fara badnaanaya waxyaabahay xujaysteen ay daliishadeen waxaa ka mid ah qowlka ilahay le fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin ilaahay baa barakiyo khayr bale ah axsanu lkhaaliqiina kuwa wax abuura ka u wanaagsan soo tan khaaliqiin la sugay bay ku leeyihin khaaliq qura lama sheegine khaaliqiina baa la sheegay laakiin khaaliqiinta axsanuhum inuu allah tabaaraka wa tacaala yahay ayaa la sheegay horeynu masaladaa u tilmaanay markaynu maraynay tawxiid rububiya markaynu fasiraynay waana tawxiid rububiya wuxuu ka kooban yahay inuu ilaahay la gaadhiya khalqiga mulkiga iyo tadbiirka ishkaal baa inagu soo aroori karan inu idhi o aayaadka qaarkood khalqigii waxay u tiiriyeen ama ay u nisbeeyeen makhluuqaad taasoo kale axaadiida qaarkood oo axyuu maa khalaqtum soon lama odhan kuwii wax sawiray yawma alqiyaama axyuu nooleeya maa khalaqtum dee xadiidkaa laftiisuna adiladoodu ka mid waxaa taasi ishkaalkaasi lagu saarayaa in la yidhaahdo khalqigu laba macnoba de waa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa iijaad min cadam shaygii oon jirin in la jirsiiyo khalqiga noocaasiya sifada khalqiga noocaasiya ayaa la gaara ilaahay subxaana wa tacaala oo makhluuqaadku waxaan jirin ma jirsiin karaan khalqiga macnaha labada loo isticmaalaana waxa weeyaan altaswiir waltaqdiir qaabaynta iyo sargoynta shaygii isagoo jiray in la qaabeeyo la sargooyo taa lafteeda khalqi baa la ydhahaa oo iminka geedka ilaahay baa tabaaraka wa tacaala abuuray geedkaasi haddaanu ilaahay jirsiinin makhluuqaadku may jirsiin kareen laakiin geedkaasi ka waran soo goyntiisa la soo gooyo faarad la geliyo albaab laga sameeyo makhluuqaadku waxay samayn karaan taa lafteedna dee khalqi baa laydhaha marka khalqigan ilaahay cid aan ahayn loo sugayaa waa khalqigii ahaa bimacnaa altaswiiru waltaqdiir shaygii sargoyntiisii iyo suuro in laga bedelo suuro kale loo bedelo ee maha khalqiga makhluuqaadka loo nisbaynaya inuu yahay waxaan jirin inay jirsiin karaan taasi ayaa markaa ishkaalkoodu ku baxay axyu maa khalaqtumna waa min baab waxa weeyaan tacdiib waa lagu cadaabayaa de inaanay noolayn karin waa la ogyahay maa khalaqtum marka la leeyin waxaa looga jeedaa ay maa qadartum wa sawartum waayo makhluuqaanu ilaahay jirsiin kii musawirka aha miyuu jirsiiyey muxuu sameeyey un wixii ilaahay uu sameeyey tabaaraka wa tacaala wax u eg oo ruuxduuna ay ka maqan tahay ayuu qaabeeyey soo ma oo uu jaangooyey oo uu sawiray markaa maa khalaqtu marka la leeyahay waxaana aad jaangoyseen ee aada taswiirtan iyo taqdiirka noocana u samayseen weeyaan macnaheedu ee maaha waxaana aada idinku abuurteen isagoon jirin aad jirfiseen maqsuudku saasi maaha waxaa kale yidhaahdeen addoomaha afcaashoodii mid xun iyo mid wanaagsaniba uu ku jiraa haddii la dhaa marka ilaahay baa abuuray miyaanay ka dhalanahayn in leeya ilaahay baa afcaasha xunxun abuuray markaynu leenahay ilaahay baa abuuray maxaynu u jeednaa innagu haddaynu ahlu sunna nahay ilaahay baa ku abuuray awoodda iyo iraadada oo addoonku ficilka ku samaynayo ficilka xun iyo ka wanaagsanba ficilkaasi awoodda iyo iraadadu ku samaynayo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala ku abuuray ee ma aha inaynu waxa weeyaan xumaanta lafteedii ficilkii xumaa laftiisa inaynu ilaahay tabaaraka wa tacala u nisbaynayno oo wa sharun laysa ilayk taas horey noo soo martay qoladan kale jabriyaduna waxay yidhaahdeen addoonku ficilkiisan ilaahay baa abuuray laakiin addoonku wax awooda ma leh wax doonisana ma laha bay yidhahdeen wuu khasbay oo waxa uu ka dhigay kalmurtacish min shidat albard aw min shidat waxa weyan alxuma ninkaa gariiraya qabowga awgii ama wuxuu kami ka ka dhigaya mid laga soo tuuray sallaansar oo labalegdoonaya jaranjarooyinkaa uu ku dhacayaana dee waxay ka dhigeen xumaanihii uu ku dhacayay isagaa ikhtiyaarkiisa ugu dhacaya ilaa qaarkood ay yidhaahdeen alqaahu fi lyami maktuufan wa qaala iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaay qofka isagoo laba dublaysan ka waran laba dublo u xidhan haddii inta badda lagu dhex turo la idhahdo biyaha ku qoyn saasoo kale uu ka dhigan yahay bay idhahdeen addoonkii inta la khasbayba haddana la yihi xumaantaa iska ilaali waajibkaana la kaada kalaamkooduna waa kalaam baatila addoonku inaanu khasbanayn awood uu leeyahay iraadiyo doonisna uu leeyahay nusuusta sharcigaba iyadoon loo tegin waaqacaabay dee ka muuqataa oo ma isku mid baa iminka ninka sallaankaa sare xagga sare isagoo taagan lasoo riixee labalegdoonaya iyo ninka aad yar kasoo daadegaya tallaabo tallaabo uga soo daadegaya ma isku mid baa labadaas mid wuxuu kaga soo daadegaya awooddiisa iyo doonistiisa midna awooddii iyo doonistiiba waa laga qaaday oo khasab baa lagaga soo daadejiyey labadaas inaan isku mid ahayn waa shay macluuma fi lmushaahad iyaguna labadaas ayna leeyihin waa isku mid nin waxa weeyaan tusaale ahaan badda agteedii inta la joojiye la yidhi war biyaha ku qoy ina iska ilaali ha dhex geli iyo nin inta garbaduub loo xidhay lagu dhex tuuray ma isku mid ba dee labadaas ayna leeyihin waa isku mid waxaa ka mid a adiladooda naqliga ay daliishadaan qowlka ilahay le wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama wamaa ramayta maad tuurin maad ganin id ramayta waktigaad ganaysay walaakina allaha rama ilahay baa tabaaraka watacaala ramiga iyo ganitaanka leebabka iyo warmaha aad cadowga ku ganaysay sameeyey marka waxay leeyihin addoonkii ramyigii waaba loo diiday isagoo hadda isagu kii qoriga ridayay ama waranka tuuriya ama leebka ganayay ayaa la ihi wamaa ramayta sa haddana walaakina allaha rama markaa ficilka cidda samaynaysaa waayo waa ilaahay bay leeyihin addoonkuna addoonka ficilka waxaa loogu nisbeeyaa un waa min baabi aliqtiraan waa min baabi idaafati shay ilaa maxalli waa shayga oo meeshii uu dhacay loo nisbeeyey oo addoonku waa maxalkii meeshii ilaahay ficilka ku sameeyey wey ee maaha isagu ka ficilka samaynaya haadihi dalaal ayaa iyaguna ay la yimaadeen aayadday xujaysteen iyaga ayay dee xujo ku tahay oo aayaddu laba ramyina way u sugtay addoonkii tuuritaan midna way u diiday oo addoonu markaad tuurtay leebkaa waxba maad tuurin lama odhan ee waxbaad tuurtay baa yidhi waxna maad tuurin oo bal u fiirsa wamaa ramayta ramyi baa loo diiday haddana maxaa la yidhi id ramayta wakti tuurtay idan qad uhbita aramyu lilcabd ramyigan markaa addoonka loo sugo waa ramyigaa tuuritaanka hore ibtidaagii weeyaan bilowgii xabadda qoriga afkiisa cidda ka saaraysa ridaysa waa addoonka leebka cidda ganaysa waa addoonka laftiisa ta loo diiday addoonkuna waa tee ee ilaahay baa la gaara la yidhi waa tasdiidka waa la helitaanka weeyaan oo adigu tuurtaye tuuritaanka waa loo sugay laakiin la helitaanku waa mid ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay oo ilaahay kugu beega mooyaane dee la heli maysa marka aad miaan iyaga xujo ku ahayn aayaddu waxay sugaysaa uun tuuritaankan addoonku uu wax tuurayo ee ramyiga uu samaynayo inuu ficlulcabdi uu ku jiro oo id ramayta waatan la leeyahy in waxa weeyaan ficilkaasi qayb ka mid oo ah tasdiidka iyo la helitaankuna ficlullaahi tabaaraka wa tacaala uu yahay sidaasi ayaa markaa culimmadu shubhadooda noocaasiyana ay kaga jawaabeen inay daliiliyee ku tahay ayaana waxa weeyaan tilmaameen waxaa adilooda ka mid a xadiidka rasuulku leeyahy lan yadkhula axadun aljannata bicamali midna jannada camalkiisa ku geli maayo bicamali ba'daa markaasi waxay ka dhigayaan sababiya waxay leeyihin midna camalkiisu sabab noqon maayo jannada inuu galo idan camalkii waxa weeyaan maba aha dee wax addoonku uu sameeyey bay leeyihin ilaahay baa sameeyey saa awgeed baa addoonkii aan loogu abaalmarin ahayn oo aan jannada lagu gelin ahayn taana horeynu uga soo jawaabno waxaynu nidhi ba'da ku jirta xadiidku waa baa'ul ciwad ama thamaniya macnaa camalkaagu mid jannada kuu gooyin kara maaha oo alaa ina silcat allahi haaliya jannada ilahay waa qaali camal kasta haddaad samayso camalkaagaasi mid jannada qiimiha aad ku iibsan lahayd adigoon abaal iyo ajartoona ilaahay ugu qabin waxbana aanu ilaahay kuugu darin camalkaagu ma noqon kara de ba'da markaa xadiidka ku jirta waata noocaasiya aayaadku ba'da ay sugayaanna waa maxay ilaahay markuu leeya jazaan bima kanuu yacmaluun waxay macneed bima kanuu yacmaluun e bisabi ma kanuu yacmaluun oo camalku keligii janno kumuu gooyeene laakiin ilaahay baa fadligiisa iyo raxmadiisa iyo minadiisa kuu raaciyey oo camalkaagii sabab uga dhigay inaad jannada gasho saa weeyaan aayadda macnaheedu bilmunaasaba jazaan bima kanuu yacmaluuna ba'da ku jirta waxa ay ka dhigayaan qoladan la yidhaahda muctaziladuna ciwad bay ka dhigayaan ba waxa weeyaan alciwad wathamaniya waxay leeyihin iyagu addoonku jannada wuxuu ku galay waa camalkiisii oo quroon waxba loogu darin ayi shay ilaahay raxmadiisi iyo fadligiisii ugumuu darin camalkiisi oo quro ku galay bay leeyihin meesha waa la kala shaqaystay oo camalkanuu janno ku iibsaday addoonku fadli iyo raxma ilahay u raacdaana ma jirto ba'dii bay thamaniye ka dhigan halka qolada horena waxa weeyaan ba'da kale xadiidka ku jirta ay ka dhigeen waxa weeyaan ba tusinaysa sababiya ay ka dhigeen marka way isku cagsiyeen halka xadiidka ba'da ku jirta ay tahay ba waxa weeyaan alciwad wathaman ba'da aayadda ku jirtaana ay tahay ba sabab ama ba'dii sababiyada waxa weeyaan tilmaamaysa halkaa waxay nooga caddaatay guud ahaan addoomaha afcaashoodu inay tahay khalqiga rabbi tabaaraka wa tacaala inay ka mid tahay wa kasbun min alcibaadi waana shaqaysasho addoomihii ay shaqaysteen oo addoomi iyagaa afcaasha kasbaday oo addoonku huwa almusalli isaga ayaa kii tukaday ee dee lama odhanayo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala tukaday lama odhanayo ficilkan salaada ah waa ficil ilaahay sameeyo ilahay baa tukaday maa la odhan kara العبد هو المصلي وهو الصائم وهو الحاج وهو المجاهد وهو الزاني وهو شارب الخمر وهو القاتل ficilka markaa laba nis buu leeyahy mar ilaahay baa loo nisbeeya waa khalqan wa taqdiiran ficilka addoonka ilaahay baa loo nisbeeyaa ilahay waxaa looga nisbeeyaa xagga qadaritaanka iyo abuurka marna waxaa loo nisbeeyaa addoonka oo addoonka waxaa loogu nisbeeyaa kasban wa iijaadan inuu kasbaday oo ficilkaa isaga uu riday oo ka sameeyey waxa weeyaan uu yahay labadaasaa markaa ku kulmay ficilkii waxaa ku kulmay khalqullaahi inuu yahay mid ilaahay abuuray iyo kasbun lilcabdi inuu yahay mid addoonku waxa weeyaan uu kasbaday afcaal lilcibaad inay tahay kasbun lahum shay iyagu ay kasbadeen oo ay sameeyeenna waxayna tusinayay qur'aanku inuu wanaaggana u nisbeeyey kuwii samaynayey in allaha yuxibu lmuttaqiin taqwadiyaa loo nisbeeyey kuwii samaynayey yuxibu lmuxsiniin waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi qad aflaxa almu'minuun iimaanki iyagaa loo nisbeeyey aladiina hum fii salaatihim khaashicuun salaadiyaa loo nisbeeyey iyaga ayaa loo nisbeeyey salaada iyaga ayaa kuwa salaada sameeyey ah hum aladiina iktasabuu haadihi salaa taqwadii iyo fujuurkiibu ilahay u nisbeeyey faalhamaha fujuuraha wa taqwaaha faalhamaha waa ihbaat lilqadar ilaahay baa taqwadii iyo fujuurkaba ku ilhaamiyo qadaray haddana taqwadii iyo fujuurka iyagaa loo nisbeeye fujuuraha wa taqwaaha alcabdu huwa alfaajir wa huwa taqi addoonku isaga ayaa hadduu fujuurkii sameeyo faajirkiia hadduu taqwadii sameeyo isaga ayaa taqigiia marka iyo labadaa nisbaysaya kaa khaldami addoonka ficilka waxaa loogu nisbeeyaa kasban wa iijaada ilaahayna ficilkiisa waxaa loogu nisbeeyaa ficilkii addoonka khalqan wa taqdiiran labadaas ayaa ficil kasta oo addoonku uu sameeyo ku kulmaya khalqu llahi wa taqdiiruhu wa kasbu lcabdi wa iijaadu khalqu llahi wa taqdiiruhu waa ka ay diideen almuctazilatu alqadariya kasbu lcabdi wa iijaaduhuna waa ka ay diideen aljabriyatu ljahmiya ahlu sunna waljamaacana labadaba way sugeen wa bilmunaasaba daliil kasta oo ay u daliishadaan nimanka la idhaahdo qadariyadu ee diidan ilaahay tabaaraka wa tacaala qadarkiisa iyo ilaahay inuu afcaasha addoomaha abooray oo uu doonay daliil kasta oo ay daliishadaan oo ay u daliishadaan diiditaanka qadarka iyo mashiicada iyo abuurka ficilku wuxuu tusinayaa un afcaashu inay tahay kasbun lilcibaad daliil kasta oo ay jabriyadu u daliishadaan diiditaanka waxa weeyaan ficilka addoonka iyo sugitaanka khalqiga ilaahay iyo qadaritaanka ficilkuna wuxuu tusinayaa ihbaat lqadar xaquna wuxuu kasoo baxayaa in labadaa laysku daro adiladii muctasiladu ay ku sugayeen afcaasha addoomaha iyo qudradoodi iyo ikhtiyaarkooda soo qaado adiladii jabriyadu ay ku sugayeen ilaahay qadaritaanka afcaasha addoomaa uu qadaray uu abuuray oo uu doonay taana soo qaada labadaa isku dar xaqii labadaasoo la isku daray ayuu ka soo baxaya oo adiladay ahayd inay isu geeyaan oo qadarkana ay ku sugaan ficilka addoonka iyo qudradiisa iyo doonistiisana ay ku sugaan ayuunbay la kala tegeen oo midba jeex waxa weeyaan u qaata deeta mid walba xaqii qayb buu hayaa dhinacii kale xaqana uu ka tegayo baatil buu meeshiisii gashaday ahlu sunna waljamaacana adiladii akhaduuha majmuuca iyadoo kulansan bay qaateen labadiiba waa sugeen in ficilkan addoonku iyo mid ilaahay qadaray oo ilaahay uu doonay oo ilaahay uu abuuray waxa kaley sugeen in addoonku uu yahay ka ficilka samaynaya kasbanaya awoodna u leh isla markaa doonisna leh sidaas ayay tahay markaa caqiidatu ahli sunna waljamaaca raxmat ullaahi calayh wuxuu yihi sheekhu walam yukalifhum allahu tacaala ilaahay addoomaha umuu dirin ilaa maa yutiiquuna waxay karaan mooyaane wax kale umu dirin oo masalada sheekhu uu ka hadlaya waa masalada altakliifu bima laa yutaaq waxaan laba karinba addoomaha ma lagu kalifi karaa ma loo diri karaa waxaan laba karinba karitaanku imisu u qaybsamayey dib ugu noqon sheekhow istiaacadu maxay ahayd laba istiaaco soo may ahayd istiaacadii ahayd bimacna tawfiiq haddaynu eegno addoonku waxaanu karin da waa loo diraa oo iimaankiioo aan la waafajin aan laguna ilhaamin ayaa loo diraaday marka haddii loo jeedo daaqada iyo qudrada iyo awoodda tii tawfiiqda haddii looga jeedo waa saxoo addoonku waxaanu karin oo qadar ahaan aanu u karin oon la waafajin de waa loo diraa oo abujahalba iimaan baa loo diray iimaankaa qadar ahaan miyuu u karaya abujahal miyaa la waafajiyey laakiin addoonku waxaanu istiaacadii labayd labaad ee ahayd xaggii xooggii daahirka ee ka muuqday waxaanu karin miyaa loo diraa taa marka la eego looma dira de oo addoonka ilaahay tabaaraka watacaala ma yidhaahdo adigoon jiefka ka kici karahayn kacoo tuko oo sarajoog ku tuka ilaahay ma yidhaahdo de waayo maba karaya de addoonka oo xanuun khatari u hayo oo aan soomiba karin naftu ay ka baxayso ilaahay soon ma yidhaahdo de addoonkoon jihaad ka qayb qaadan karin limaradin aw licama aw licaraj ilaahay ma idhaha tabaaraka watacala jihaad ka qayb qaado markaa sheekhu markuu le walam yukalifhum allahu tacala ilaa maa yutiiquuna ilaa maa yutiiquuna daaqada wuxuu uga jeedaa istiaacadii labaad ee ahayd min jihati asixa waalwusci waaltamakun wa salaamati alaalaat taasuu uga jeedaa ilahay baana taa inoo caddeeyla wuxuu laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha laa nukalifu nafsa ilaa wuscaha rabbanaa walaa tuxamilnaa maa laa daaqata lana bihi bay idhahaan addoomi ilahay intay baryeen ilaahay waxaanan awood u lahayn oonan xooggee ku qaban karin ilaahay oo hanagu kalifin oo hanoo dir ilaahayna tabaaraka watacaala waa ka aqbalo wuxuu ihi qad facaltu waan sameeyey may dhicin markaa addoomuhu waxaanay awoodooda ku qaban karin awoodoodan muuqata in loo dira oo lagu kalifay haba yaraatee may dhicin oo waa inagii ku maraynay qawaacid alfiqya wa min qawaacid shariicati taysiiru fii kulli amrin naabahu tacsiiru muxuu sheekhu uhi naabahu tacsiiru arrin kastoo uu lasoo kusoo darriyey adkaani shareecadu way fududaysaa macnaa marka hore ayaa wax fudud addoomaha loo diray wey oo waxaa marka hore loo diraa wax fudud ahaa isagoo marka hore oo fududaa haddii wax adkeeya ay la soo darsaan addoonkiina waa loo sii fududeeya marka marka horeba addoomaha waxa loo diray wax u fudud oo ay karaan weeyaan wuxuu idhi sheekhu walaa yutiiquuna ma karaan addoomuhu ilaa maa kallafahum wixii ilaahay u diray mooyaane wax kalama karaan masax baa sidaas addoomuhu intaa ilaahay u diray mooyaane in kalama karaan war ma runbaa masaxbaa mise waa khalad ka jawaaba de walaa yutiiquuna ilaa maa kallafahum a waa khalad addoomuhu inta ilaahay u diray in ka badan bay karaan laakiin ilaahay baa tabaaraka wa tacaala u fududeeyeyoo intii ay karayeen in ka yar ku waajibiye o u diray oo soo shan salaadood naguma waajibin fi lyomi waleyla habeenkiiyo maalintii dee miyaa la odhan karaa addoonku shantaasunbuu karaa oo walaa yutiiquuna ilaa maa kallafahum waynu karnaa haddii toban salaadood laynu odhan lahaa tukada bal haddii konton laynu odhan lahaa tukada fi lyomi waleyla awood ahaan waynu kari lahayd laakin dee way nagaga adkaan lahayd shanta markaa qawlkan uu leeya walaa yutiiquuna ilaa maa kallafahum waa qowl aan sax ahayn deenu sidiisaa ku macnayno aynu dhahno walaa yutiiquuna ay walaa yaqdiruuna ma karaan ilaa maa kallafahum ilaa maa amarahum bi wuxuu amray mooyaane in cibaarada haddii sidaa lagu qaado nadar uu ku jirana culimada muxaqiqiinta kitaabka tacaliqisa kuwa ka mida waa sheegeen laakiin shaarixoo ibnu abilciz ahi kalaamka sheekha wuxuu isku dayayaa inuu macno saxa ku xambaaro waana sida ay tahay haddii hadalku macno saxa uu ixtimaali karo oo wuxuu leeyahay ilaa maa kallafahu markuu leeyahy wuxuu uga jeedaa ilaa maa aqdarahum walaa yutiiquuna ma karaan ilaa maa aqdarahum wixii ilaahay karsiiye mooyaane ee uu u yeelay istiaacadii ahayd naxwa tawfiiq haddii saa laa markaa maxay noqonaysaa cibaaradu sax bay noqonaysaayo addoomo wax ilaahay karsiiye mooyaane wax kala de ma karaan saasay noqonaysaa laakiin ixtimaalka noocaasi wuxuu noqonayaa mid baciid uu noqonayaayo takliifka in loo isticmaalo bimacna aliqdaar ayaan dee sax ahayn oo haddii xataa sheekhu sidaa uu ujeedo waxay ahayd inuu yidhaahdo walaa yutiiquuna ma karaan ilaa maa aqdarahum calayh wixii uu karsiiyey ee awooddiisa u yeelay mooyaane wax kalama karaan saa inuu yidhahdaaba wuxuu yihi wa huwa kaasi tafsiru laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata ila billah waxa uu yahay macnaheedu laa xawla xeeladaysi ma jiro iyo taxawul shay in laga guuro shay kale loo guura suurtagalka maaha makhluuqi walaa quwata awoodina ma jirta ilaa billah ilaahay tabaaraka wa tacaala kaalmadiisa mid lagu sameeyo mooyaane oo xeelad ilaahay aanu ku yeelin aduu ma yeelan karti awood aanu ilaahay ku yeelinna ma yeelan karti waa min afdali dikri bay ka mid tahay cibaaradani inuu addoonku xeeladiisa iyo qudradiisaba uu ka beri noqdo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u sugo inuu yahay ka xeelada iyo qudradaba u yeelay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi alaa adullukum calaa kanzin min kunuuzi iljanna waa qawlu laa xawla walaa quwata ila billah kayd ka mida kaydadka jannada kunuusta jannada ayaa lagu helaa buu leeyahy rasuulku inaad tidhaahdo laa xawla walaa quwata ila billah waxau leeyahy sheekhu naquulu waxaanu leenahay laa xiilata liaxadin qofna xeelad ma leh uu shay kaga baxsado ama shay uu ku elo walaa taxawula liaxadin guuritaana axad suurtagalu maaha walaa xarakata liaxadin dhaqdhaqaaqna axad suurtagalu maaha can macsiyati illaahi uu ka xeeladaysto ama uu ka guuro oo ilaahay daacadiisa u guuro ilaa bimacuunati illaah ilaahay kaalmadiisa in arrintaasi ay suurto gelisa mooyaane oo addoonka awooddiisa iyo iraadadiisa oo quri kuma fillo ma keensan karto inuu macsiyadii ka tago daacadii uu la yimaado ee iraadadiisa iyo qudradiisa waa inay raacdo macuunat ullahi tabaaraka wa tacaala walaa quwata liaxadin axadna quwo uma laha calaa iqaamati taacati illah daacada ilaahay inuu joogteeyo inuu sameeyo iyo wathabaati calayha inuu joogteeyo ilaa bitawfiiqi illah waafajinta ilahay inuu ku helay mooyaane addoonku markuu sidaa ogaadana dee waxa la gudboon an yadarixa bayna yaday illaah ilaahay tabaaraka wa tacala inuu ishoos dhigo wa an yatadaraca ila allah ilaahay inuu baryo wa an yas'alahu thabaat ilaahay sugnaansho inuu weydiisto sida rasuulkeenu calayhi salatu wasalaam in badan ilaahay u bari jiray oo ay ahayd min akthari ducaai yaa muqaliba alquluub habit qalbi calaa diini allaha quluubta rogrogow qalbigayga diinta waxa weeyaan xaqaa ku sug wuxuu yihi sheekhu wa kullu shayin shay kastana yajri wuxuu ku soconayaa bimashii'ati illahi tacaala ilaahay doonistiisa addoommuhuna doonis waa leeyihi laakiin ilaahay doonistiisa ayaa ka xoog roon ilaahay doonistiisa anay doonistooda hoos timaada wamaa tashaa'una ilaa an yashaa allah markuu ilaahay doono ayay dooni karaan iyo wa cilmihi shay kastaa ilaahay ogaalkiisu ku soconayaa shay walba ilaahay waa ogaa intaan u dhicin inuu dhici doono iyo siduu u dhici doono sidii ilaahay ku ogaabaan u dhacaya wa qadaa'ihi buu shay waliba ku soconaya ilaahay qadihiis iyo wa qadarih alqadaa walqadar waa kusoo arooreen qur-aanka alqadana halkan waxaa looga jeedaa alqadaau alkowni loogama jeeda alqadaau sharci waxaynu tilmaanay farqiga u dhexeeya sida saxiixi inay tahay qaduhu inuu yahay wuquucu lmaqduur shaygii la qadaray inuu dhaco dhicitaankiisaa qadaa la yidhahda qadarkuna dee waaba taqdiirtii hore wey taanu dhicinba lasii qadaray halabat waa ka xoog roonaatay mashii'atu ilaahay doonisiisu almashii'ata kullaha doonis cid kasta cid kale ay leedahay oo dhan maxaa idinku xiga halka ya wa halaba waa ka xoog roonaaday qadaa'uhu ilaahay tabaaraka wa tacaala qadarkiisu inuu dhaco ugu talagala alxiyala kullaha xeeladaha la samaysto o dhan waa ka xogroonaada yafcalu ilaahay ma waa sameeya ma yashaa wuxuu doono wa huwa ilaahay hayru aalimin ma midaan aalim ahayn abadan laa yus'alu lama weydiiyo camaa yafcalu wuxuu sameeyo wahum yus'aluuna addoomihiina waa la weydiinaya waxaan loo weydiinahaynba dee ilaahay tabaaraka watacaala addoomaha iyo waxay hayaanba isaga ayaa leh waxaan loo weydiinahaynba ilaahay wuxuu sameeyey on su-aal looga daba keeni karin ilaahay tabaaraka watacaala ficil kastuu sameeyaa wuxuu ka dhashay cilmi u u lahaa iyo xikmad inuu shaygaa meeshii ku habboonada rabbi tabaaraka watacaala uu dhigay mar haddii ficilku labadaasi arrimood uu ka dhashana su-aali kama daba iman kartaba halkaa dulmiga sheekhu uu tilmaamaya ahlu sunna waljamaca waxay aaminsan yihiin dulmigu inuu yahay dulmigu inuu yahay shaygii oo la dhigo meeshiisii meelaan ahayn wadcu shay fii hayri mawdici ayaa dulmi la yidhahdaa shaygiioo meeshiisii ku habboonayd meelaan ahayn la dhigo waa dulmi oo tusaale ahaan qofkii mutaystay wanaag in xumaan lagu abaalmariya waa dulmi kii xumaan mutaystay in xumaantiisii xumaan loogu ziyaadiyaana maxay noqonaysaa dulmi bay noqonaysaa laakiin dulmi ma aha kii wanaag mutaystay in wanaaggiisii wax loogu daro kii xumaan mutaystana in xumaantiisii un lagu abaalmariyo iyadoo waxba loogu darin dulmigu markaa waa maqduur lilah ilaahay waa karaa tabaaraka wa tacaala laakiin isagoo kara ayaa ilaahay xumaantuu leeyahay awgeedu iska daayay yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii buu yihi ilaahay addoomaygu dulmiga naftooda waan ka mamnuucay manaa waa wuxuu karo oo uu samayn karo laakiin waa iska daynaya rabbi xumaantu leeyahay awgeed waxaynu saa u leenahay khilaafan lil waxa weeyaan alkhalaf ee yidhi dulmigu waxa weeyaan tasaruf fii mulki alghayr xoole cid kala leeda inaad ku tasaruftaa la yidhahdaa dulmi sidaa awgeed wax kastoo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu karaa dulmi maaha wixii ilaahay aan dulmigu wax ilaahay kara maba ah bay yidhahda walaa yadkul taxta qudrat illah ilaahay tabaaraka wa tacaala mulkiga ee khalqigan isaga ayaa iska leh siduu doonaya hadduu idhaahdo nebiyadana naarta uu ku guro ibliis iyo fircoon iyo haamaan iyana jannada uu geeyo dulmi maaha bay yidhahdeen hada kalaam bail weyi ilaahay tabaaraka wa tacaala yaqdir an yadlim lakin laa yadlim liqubxi dulm saasay aaminsan ahlu sunna waljamaca wax kasta oo addoomuhu markay sameeyaan dulmi ahina ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu sameeyo dulmi noqon maayo waayo afcaasha ilahay afcaasha makhluuqaadku isku mid maaha la isagamana qiyaas qaato laysa kamilihi shay wahuwa samiicu lbasiir sidaana waxaynu leenahay khilaafan lilmuctazila mushabihat lafcaal wuxuu ihi sheekhu raximah llah wafid ya taasa idinku qoran iguma taala aniga taqadasa ilaahay waa ka nasahnaaday can kulli suu'in xumaan kasta iyo waxiinin waxaynin waa xumaanta un watanazaha ilaahay waa ka nasahnaaday can kulli caybin ceeb kasta iyo washaynin foolxumo kasta laa yus'al camaa yafcal wahum yus'aluun wuxuu ihi sheekhu wa fii ducaai alaxyaa kuwa nool ducada ay u duceeyaan kuway dhintay iyo wa sadaqaatihim sadaqaadka ay u bixiyaan hee maxaa idiin qoran manfacatun baa ugu sugan lil amwaati kuwii dhintay masaladani maaha masala caqadiya laysa masala caqadiya bal hiya masala ashbah bimasaa'il alfuruuc walfiqh sheekh xuseen uu kitaabka soo geliye waxaa keenay waxaa jira kuwa ahlulkalaamka ka mid oo yidhi qofka ibni aadamka ay markuu dhinto wixii isagu uu sameeyey ama sababtiisa uu lahaa mooyaane wax kale maba gaari karaan bay yidhahdeen haddii loo duceeyo ma gaadhaysa bay yidhahdeen haddii sadaqad loo bixiyo ma gaadhaysa yidhahdeen kuwa hadalkoodu inuu baadil yahay oo nusuusta kitaabka iyo sunnadaba u ka hor imanayo si u bayaamiye ayaa sheekhu wuxuu yidhi ducada ay u duceeyaan dadka noole kuwii dhintay waa gaadhaysaa sadaqada ay u bixiyaanna waa gaadhaysaa buuri in markaa qofkii dhintay uu ku intifaacayo ducada ay u duceeyaan kuwa nooli iyo sadaqada ay u bixiyaanba waa miday isku waafaqsan yihiin ahlu sunnati waljamaaca oo ahlu sunna waljamaca isku waafaqeen qofkii dhintay laba arrimoodba inuu ku intifaacayo maa tasababa ilayhi fii xayaati wixii sababtiisa uu lahaa markuu noolaa sida cilmigii dadka uu baray markuu noolaa cilmigii naafica ahaa waxtarkada ahaa waladkii saalixa uu ka tegay la isagaa sababtiisa loo dhalay ee usoo ducaynayay sadaqadii jaariyada ahayd ee soconaysay kuwaas waa kuwa sababtooda u lahaa kuwaasi inay inuu ku intifaacayo isagoo dhintay ahlu sunna waa isku waafaqeen waxaanu sababtiisaba lahayn isagii oo ah ducada u duceeyaan kuwa nooli iyo sadaqada ay u bixiyaan inay taasi qofkii dhintay anfacaysana ahlu sunna waljamaca waa isku waafaqeen adiladuna saas ayay tusinaysaa oo qofku wixii sababtiisa uu lahaa inuu ku intifaacayo xadiidkaa muslim warinaya ayna tusiyey almuwaafiq walmukhaalifna taa waa isku waafaqeen ducaday u duceeyaan dadkii waxa weeyaan noola inuu ku intifaacayana qur-aanka iyo sunnaduba wayna tusiyeen oo ilahay wuxu uhi waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ilaahay wuxuu ammaanay muhaajiriin iyo ansaar intaa dabadeedna wuxuu yidhi kuwii iyaga dabadood yimina waxay odhanayaan rabbana kfir lana rabbiyow noo dembi dhaaf waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan iyo walaalaha iyaga iimaanka nooga horreeyey eedeha kuwa dhintay muhaajiriinta iyo ansaarka haddii markaa baryada ilaahay ay u baryayaan aanay gaadhahayn oo wax bannaan aanay ahayn kuwa baryadaa samaynaya kuwa dhintay u ducaynaya ilaahay tabaaraka watacaala muu ammaaneen ammaanta ilaahay ammaanay waxay tusinaysaa baryadoodu inay sax tahay kuwii dhintayna ay gaadhayso sidaas oo kale rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray markaa qabriga laga sii dareerayo istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tatbiib fa inahu alaana yusr walaalkiina dhintay xabaasha aad ku rideen ilaahay dembi dhaaf ku weydiiya dee waa duco was'aluu lahu tatbiit ilaahay inuu sugana oo jawaabta saxda waafajiyana weydiiya iminkaa su-aala lagu bilaabayahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xabaalaha markuu booqdo cinda ziyaarati alqubuur waa u ducayn jiray waxaa ka mid ahayd ducadiisa assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina walmuslimiin wa inaa in shaa allahu bikum laaxiquun nas'alu llaha lana walakum alcaafiya waa ducadii yarxamu llahu almustaqdimiina walmustaakhiriin ilaahay ha u naxariista kuwii horreeye dhintay noloshan adduunyada dhaaf iyo kuwa dambeeye geeridooda weli ay harhsan tahay hada daliil in ducadii waxa weeyaan ay gaadhayso sadaqaadku inay gaadhayaanna axaadiis badan baa ina tusinaysa sadaqadii loo bixiyey qofkii dhintay xadiisu caaisha ka mid ah nin baa u yimi rasuulka wuxuu uhi hooyaday waxaa ku dhacay mawtulfaja mawtulkafla ku dhacay waxbana may dardaarin waxaanan u malaynaya hadday hadal ka gaadhsiin lahayd inay sadaqa la bixi lahayd ee afalaha ajrun in tasadaqtu canha ajar miyay leeday haddaan anigu sadaqad u bixiyo qaala nacam wuxu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam haa mas'alada marka ahlu sunna waljamaaca ay isku khilaafeen dhexdooda ahna mas'ala fiqhiya oo aan la ysku tabdiicin sunnahana aan la yskaga saarinin waa acmaashii badaniga ahayd ee qof uu samaynayo nooli haddii thawaabkeeda iyo ajarkeeda qofkii dhintay u hadiyeeyo ma gaadhaysa tusaaleahaan qur-aan buu akhriyey kii noolaa wuxuu idhi ajarkiisa iloo hebel gaadhsiin waxa uu sameeyey saasoo kale waxa weeyaan acmaal kaloo badaniya insha allah masaladaasi ahlu sunna inay isku khilaafeen iyo qolo waliba adilada daliishadeen iyo waxa raajixa darsiga alaa rasuuli illah wala alihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadihi ilaa ywm اddiin waxaynu maraynay aynu sharaxaynay qowlka sheekhu uhi raximah اllah fi ducaaءi اlaxyaaءi wa sadaqaatihim manfacat lilamwaat ducaday u duceeyaan kuwa nooli iyo sadaqada ay bixiyaan iyagoo tawaabkeeda u niyoonaya kuwii dhintay waxtar baa ugu jira kuwii dhintay saasuu leeyahy sheekhu raximahullah waxaynu tilmaanay cashirkeennii hore ahlu sunna waljamaaca inay isku waafaqsan yihiin dadka dhintay inay ku intifaacayaan wixii sababtiisa ay lahaayeen intii ay noolaayeen sida xadiidka rasuulku bayna tusiyey sida cilmigii weladkii saalixa ahaa ee u ducaynayey sadaqadii jaariga ahayd iyo inay ku intifaacayaan ducada u duceeyaan dadka nooli iyo sadaqada waxa weeyaan ay u bixiyaan waxaynu tilmaanay kuwa sidaasi diiday ahlulkalaamka min almuctasilati wagayrihim walfalaasifa qowlkoodu inuu baatil yahay adilada ahlu sunnuhu u daliishadeen inay waxyaabaha ku intifaacayaan dadkii dhintayna waynu tilmaanay qolooyinkan diida waxyaabahay xujaysteen waxaa ka mid a qowlka rabbi uu leeyahay wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca insaankii ma laha wuxuu shaqaystay mooyaane wax kale waxay leeyihiin ducadan baryadan iyo sadaqadan iyo waxaana wax isugu shaqaystay maaha ahlu sunnuutaa waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen aayaddu may odhan insaan kuma intifaaco wuxuu shaqaystay mooyaane wax kale ee waxa ay tidhi wuxuu shaqaystay mooyaane wax kale ma leh taasina waa sax oo insaanku wuxuu shaqaystay mooyaane wax kale ma leh masaladan aynu ka hadlaynaana ma aha insaanku acmaashii dadka kale ay shaqaysteen ma yeelanaya isagu ee waxaynu ka hadlaynaa dadkii shaqaystay hadday u hibeeyaan oo ay u hadiyeeyaan ma ku intifaacaya masalada laga hadlayaa waa intifaaca ee mulkiga maaha ayadduna waxay diiday imtilaaku linsaani ligayri maa sacaa lahu insaanku inuu yeesho wuxuu u saciyey waxaan ahayn weji kale haddii laga eegana ducadan ay muslimiintu u ducaynayaan qofkii dhintay iyo sadaqaadkan ay u bixinayaan waxa uu soo gelayaa mimaa sacaa lahu waxyaabuhu insaanku shaqaystay buu soo gelaya waayo in loo duceeyo waxaa keensaday iimaanka qofku uu leeyahay low lam yakun mu'minan uma aanay duceeyeen dadkan muslimiinta ah hadday u duceeyeena dee ducada waxba ma tarteen ka maadaama iimaankii ducadaasi uu ku heli lahaa uu la yimi dee sacyigiisay ka mid tahay baa la odhan karaaba ta kale dadkii tawadud uu sameeyo tawadada linnaas wa axsana ilayhim dadkii kalgacayl uula yimi iyo ixsaan si hadhow tole ay ugu duceeyaan markaa sacyigiisa waa ka mid tahay waxaa kale xujaysteen aayadda rabbi tabaaraka wa tacaala uu leeyahay walaa tujsawna ilaa maa kuntum tacmaluun waxaa laydinku abaalmarinaya laydinku abaalmarin maayo wixii aada shaqaysateen mooyaane wax kale aayaddaana culimmadu waxay yidhaahdeen waxay ku soo aroortay fii siyaaq nafyi cuquubati alcabdi bicamali gayrihi oo mar kale walaa tujzawna ilaa maa kuntum tacmaluun waxa ay ka hadlaysaa laydinku ciqaabi maayo wixii aada shaqaysateen xumaanaha waxaan ahayn siyaaqa aayaddaana tusinaya ilaahay wuxuu yihi falyawma laa tudlamu nafsun shaya walaa tujzawna ilaa maa kuntum tacmaluun maanta waxa weeyaan laydinma dulminayo nafna waxba lagama dulminayo oo waxaanay shaqaysan oo xumaana lagu ciqaabi maayo wanaag aan ilahayn oo cid kale ay leedahayna lama siinayo laakiin maaha macnaheedu in aayaddu diidayso insaanku wixii waxa weeyaan uu insaan kale sameeyey laakiin uu hadiyeeyey xadiidkan laydaa maata ibnu aadam inqataca camaluuna tusin maayo ducadii iyo sadaqadii loo bixiyey qofkii dhintay inaanu gaadhahayn waayo camalkiisii baa go-a baa la yidhi waa run camalkiisu waa go-a isagii dee ma shaqaysan karo laakiin xadiidku mu odhan camalka cid kale ay samaysay loo hadiyeeyaa sida sadaqadii iyo ducadii gaadhi maayo de xadiidkuma odhan ee camalkiisi isaga inuu go-o isagoo aanu shaqaysan karin ayuunbuu xadiidkiina tusinaya haddaynu u nimaadna haddaba masalada culimmada ahlu sunnuhu isku khilaafeen waa masalada ah cibaadaadkii badaniga ahaa sida akrintii qur-aanka iyo salaadii inta la tukado thawaabkeeda qofka loo hadiyeynayay iyo soomkii iyo acmaashii kale la mid ahayd sida tusaaleahaan udxiyadii oo kale in qof dhintay laga qalo ma gaadhaysaa mise gaadhi mayso waxaa laga hadlayaana maaha camalkii in loo sameeyo min ajli shaks qofka awgii in loo sameeyo ee xaaladda laga hadlaya waxa weeye acmaashan qofku markuu isagu qabto tusaale ahaan qara'a alqur'aana lilah qur-aankiibu ilahay daraadduu akriyay isagu markuu qur-aankiisii iska dhamaystay baa wuxuu ihi ilaahay qur-aanka aan akriyey thawaabkii ajarkii anigu aan ka heli lahaa qofka hebel la yidhaaha muslimiinta ka mid ee dhintay ilaahay u gaadhsiiy ama tusaale ahaan wuxuu sameeyey salaad buu tukaday markaasaa wuxuu yidhi ilaahu salaada aan kuu tukaday tawaabki anigu aan ka heli lahaa gaadhsii muslimiinta dhimatay qaar ka miduu magacaabay ama tusaale ahaan wuu soomay soomkii thawaabkiisii buu hadiyey marka waxaa laga hadlaya waxa weeye qofku markuu camalkii ilaahay daraaddii u sameeyo thawaabkii iyo ajarkii qof dhintay uu hadiyeeyo ma gaadhayaa mise gaadhi maayo culimada ahlu sunnuhu masalada waa isku khilaafeen imaamu maalik raximah llah iyo alimaamu shaafici waxa ay soo istaageen labadaa imaam qofka waxaa gaadhaya un waxyaabaha axaadiidu ay sheegtay sida ducada loo duceeyo iyo xajka waxa weeyaan laga xajiyo iyo sadaqadaasi loo bixiyo laakiin acmaasha kale adiladu aanay tilmaamini gaadhi maysa bay yidhaahdeen waa qowl imaamu shaafici raximah llah imaamka la dhahda ibnu kathiir oo ka mid ah aimada shaaficiyadu wuxuu ku leeyahay tafsiirkiisa markuu fasiraya aayadda waa an laysa lilinsaani ilaa maa saca haadihi alaaya mima xtaja biha shaaficiy bihi shaaficiyu raximah llah aayaddani waxay ka mid tahay waxyaabaha imaamu shaafici u daliishaday qur'aankii la akriyey ee tawaabkiisa loo hadiyey dadka dhintay inaanu gaadhay saasuu leeyay kawaa qowl shaafici raximahullah waxaa markaa ay xujaysteen imaamu shaafici iyo a'imadaa kale ee qowlka caynkaasiya yidhi dhowr arrimood ta koowaad waxay yidhaahdeen baabkan cibaadaadka iyo qurabka mabnaahu waa cala atawqiif waa in daliil lagala kulmo oo in qofkii dhintay sawaabka qofka adduunyada joogaa oo hadiyeya uu gaadhayo waa in daliil la helaa bay yidhahdeen kuwii daliilka loo hayo waa ogole laakiin kuwa aanu daliil ku soo aroorin waxa weeyaan inay gaadhayaan daliil baa loo baahanya o layskama odhanaya way gaadhayaan aswaami ta kale waxaa leysa min camali salaf dadkii hore wanaagsanaa lagama hayo sida saxaabadii iyo taabiciintii iyo inay acmaashaas tan oo kale sida qur-aanka oo kale intay akhriyaan iyo salaad iyo inay u diri jireen tawaabka oo hadiyen jireen dadka waxa weeyaan dhintay camalu salafna waa amru laa yustahaanu bih rasuulkana calayhi salaatu wasalaam saxaabada kuma odhan dadkii dhintay qur-aan intaad akriyadeen u hadiyey isagoo qur-aanku ahaa waxa weeyaan afdal kalaam hadalka u wanaagsan ee wuxuu odhan jiray u duceey dee qur-aanku markaa uu gaadhayo dee rasuulku alayhi salaatu wasalaam u sheegi lahaa o odhan lahaa qur-aanka waa akriya xujajka markaasi ay xujaysteen taasaa u badan salafka ama saxaabadii hadalladooda ay soo qaateen waxaa ka mid ah hadala ka ansaxay cabdillahi ibni cabbaas oo laa yusalli axadun can axad walaa yasuumu axadun can axad qofna qof kama tukan karo macanaa salaaduu tukaday dee ajirkeeda ma siin karo qofna qof kama soomi karo saasuu leeyahay bay dhahdeen ibnu cabbaas a'imada ku tagtay acmaashan cibaadaadkan oo dhan in hawaabkooda loo hadiyeyn karo dadkii dhintay ama qur-aan la akriya ha noqoto ama sadaqa la bixiya ha noqoto ama soom ha noqoto ama salaad ha noqoto waa fara badan yihin imaamu axmed baa ka mida raximahullah min a'immati ahli sunnati waljamaca bal ibnu lqayim wuxuu tilmaamayaa raxmat ullaahi calayhi fii kitaabi ruux inuu qowlkaasi yahayba qowl jumhuur jumhuur salaf qowlka ay ku tageen oo a'immadu qowlka u badan yihiin inuu yihi waxaa markaa ay xujaysteen qalooyinkaasi yidhi acmaashii badaniga ahayd iyo tii maaliga ahaydba iyo tii qawliga ahaydba way gaadhaysaa waxyaabaha ay xujaysteen waxaa ka mid a axaadiitan ka soo aroortay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee tusinaysa inuu rasuulku oggolaaday camal inta la sameeyo in ajarkiisa loo hadiyey dadkii dhintay axaadiidtaa kuwii deeyna soo maray baa ka mid a ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii weydiinayee lahaa hooyadaybaa si mawtulkhaflaa u dhimatay oo hadday hadasho waxaan u malayna wax la bixi lahayde afa atasadaqu canha ama intasafa laha ajrun in tasadaqtu canha haddaan sadaqadii anigu bixiyo ajarkii aan u hadiyeeyo ajar iyadu ma helaysaa rasuulka alay slam nacam buudhi waa sadaqadii taas waxaa la mida soomkii oo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi xadiidka saxaani ku jira xadiidu caaisha man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliy qofka dhintay iyadoo soom lagu leeyahay qofkii qaraabadiisa ahaabaa ka soomay buui rasuulka xajkiina waa sidaas oo kale oo ibnu cabbaas wuxuu leeyahy se bukhaari warinayo imra'a min juhayna u timi rasuulka deetana waxay tihi ina ummii nadarat an taxuja falam taxuja xataa maat afa axuju canha hooyaday waxay nadar ku gashay inay xajido manay xajin ilaa ay dhimatay ee ma ka xajiyaa qaala xuji canha rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ka xaji ka warran haddii hooyada dayn lagu lahaan lahaa ma dayntaasi aad aad ka bixiso ma ka gudi laha ha daynta ilaahay baa tabaaraka watacaala axaqu bilwafa allahu axaqu bilwafa bui rasuul calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah adilada markaasi ay xujaysteen rasuulku calayhi salaatu wasalaam udxiyada markuu qalayay wuxuu yidhi bismi illaahi wallahu akbar allaahuma haada canii wa caman lam yudaxi ilaahu udxiyadaasi anaa iska qalayay buui rasuulku waxaa kaloon ajarkeeda iyo hawaabkeeda u niyoonaya inuu ilaahay gaadhsiiyo dadkaan udxiyaysan ee aan kami ka mida ummadayda muslimiinta ka mida ee aan udxiyaysan ee dhintayba dee amaba noole dee udxiyaysan kari waaye markaa camalkii rasuulku uu sameynay calayhi salaatu wasalaam sawaabkiisa iyo ajarkiisa inaanu isagu isku koobine ummadiisana ilaahay subxaana wa tacaala wax uu ka gaadhsiiyo ayaa xadiidka rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku sheegay marka waxay leeyihin qowlkan aad tidhaahdeen kuwan soo arooray ayuunbaa lagu gaabsanayaana waxaa jawaabtiisu ay tahay in la yidhaahdo muxuu yahay farqiga u dhaxeeya acmaasha rasuulku oggolaaday in hawaabkeeda loo hadiyeeyey dadkii dhintay iyo kuwan aanu kaba hadalba waa isku mid wax farqa u dhexeeyaa ma jiro ta labaadna rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu hadlay dee muu odhan dadkii dhintay camal hebel iyo camal hebel iyo camal hebel unbaa sawaabkiisa loo hadiyeyn karaa ee kuwan inuu ka hadlaba waxaa keenay su-aal baa laga weydiiyey oo waxaa la yidhi ma laga xajiyi karaa ma laga soomi karaa su-aalaa laga weydiiyey su-aashii jawaabteeda unbuu bixiyey haa buli rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee kuwan kale haddii la weydiin lahaana dee waxaa u muuqata ile kuwan iyo kuwa kale farquuma dhexeeye inay jawaabtiisu noqon lahayd un haa haddii la odhan lahaa qofkii dhintay haddaan qur'aan akriyo oo aan sawaabkiisa u niyoodo ma ilaahay ma ku anfacaya ajar ma ka helaya dee inuu haa odhan lahayd ma u muuqato waayo xajkii iyo qur-aankii maxaa udhexeeya lamana odhan karo xajku waxa weeyaan waa camal maaliya oo maalka iyo badanka badankaa ku xoog roon xajka qofku hadduu xoolo haysto oo aanu jidhkiisii meesha geyn karin waxa weeyaan wuxuu noqonayaa qof isagoo xajkii aan gudan ama cid kale dee u wakiishay ama waxa weeyaan aan xajiyinba ayuu noqonaya taasi ayaa markaa ka mid a xujajkooda tan aad tidhahdeen camalu salafna waxay idhahdeen waa cadamu naqlin wax hadaysa waa sida ibnulqayim leeyi oo ma jiraan wax caddaynaya o odhanaya salafka saxaabadii dadkii hore wanaagsanaa acmaashaasi birigaa markay sameeyaan sawaabkeeda umay niyoon jirin dadkii waxa weeyaan dhintay ee waxaad haysaan waa inaan taa la soo rarinu inay dhacday iyo inaanay dhicin wax caddaynaya markaasi ma haysaan saas ayay yidhaahdeen markaa mas'aladu soo hore aynu u sheegnayna waa mas'ale fiqhiya waa raajic iyo marjuux qofka ku qanca culimada tidhi waxa weeyaan acmaashaa daliilku uu ku soo arooray unbaa sawaabkeeda loo hadiyeyn karaa kuwii dhintay sida imaamu maalik iyo shaaficiya ay ku tegeen lagu ceebayn maayo lagumana dhaleecaynayo qofka qowlka kale ku qancee ah acmaashaa birige wanaagsan inta ilaahay daraaddii loo sameeyo ayaa sawaabkeeda loo hadiyeyn karaa dadkii dhintayna lagumana ceeb
kun maalmood oo auna maalintaasi ku jirin oo meelaha kale aad joogto rawaahu atirmidiy wa qaala xadiisun xasanu saxiix
xisaabtuna waxa weya waa taqriirka uu la socday jazaagu in qofkii wixii camalkii laga la la qirsiiyo la saa ma tahay laba qof marka xisaabtama waxa odhanaya saa ma tahay oo meel maalin heblaayo ma iga qaadatay waxa weya laba gadbadood oo beriisa aa waan kaa qaatay maxaa marka hore la qirsiiyey camalkiisi baa la qirsiiyey soo maaha dabeetana da waa lagu abaalmaray waxa la leeyahy dee haddaba keen lacagtoodii marka xisaabtu waxa weeyaan dadkii acmaashoodii marka la qirsiyo lahaa ma samayseen ayaa abaalkii markaa acmaashaas ay lahaydna la marinaya waa qiraa'at lkitaab baynu rumaynaa dadku inay akrin doonaan kitaabkooda inay akrin doonaan oo waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala kitaabkii acmaashooda lagu qoray in lasoo hordhigi doono dadka qaarkood midigta laga siin doono qaarkoodna waxa weeyaan bidixda oo weliba xagga dhabarkaa looga dhiibi doono kullu insaanin alzamna daa'irahu buri rabbi tabaaraka watacaala kitaabkii marka lasoo hordhiga nin waliba wuxuu sameeyey oo ku arkay dadkii qaar baa calaa cali oo odhan doona war muxuu ahaa kitaabkana waxba ka tegin mid yare mid weyn toona wawajaduu maa camiluu xaadira buuri rabbi wixii ay sameeyeen oo dhan oo kitaabkaasi ku qoran ayaa waxa weeyaan ay maalintaasi heleen fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiini sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira ilaahay subxaana watacaala ha inaga dhigo kuwa waxa weeyaan kutubtooda looga dhiibi doono gacanta waxa weeyaan midig kuna farxi doono kitaabkooda wathawaabi baynu rumaynaya walciqaab dadkii in la abaalmarin doono thawaab wuxuu uga jeedaa abaalmarintii wanaag lagu abaalmarinayo walciqaab acmaashoodii qaar lagu ciqaabi doono waa iska waadix taas wasiraadi baynu rumaynaynaa siraadki iyo walmiisaan asiraad sida waxa weya nusuusta kusoo aroortay waa jisrun mawduucun calaa matni jahannam waa biriish la dhigi doono jahanamo dusheeda dadka oo dhammina waxa weeyaan dushiisa ay mari doonaan oo rabbi waa kale wain minkum ilaa waariduha kana calaa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina itaqow wanadaruu aalimiina fiiha jidiya rabbi wuxuu leeya mid idinka midi ma jiro ilaa siraadka uu mari doona waariduhaa waxaa laga hadlaya waa jahanama wuruudka culimmada laba qowl bay ku leeyiin qaar yihi jahanamo lafteeda la dhex marayaaba oo kuwa dadka wanaagsan ilaahay waa ka badbaadinaya uma nunaji aladiina taqow iyagoo dhex maray haddana waxba yeeli mayso kuwii kale waa lagaga dhex tegaya iyo qowlka kaloo leh mee wuruudkan waxaa looga jeedaa macna almuruuru cala asiraad siraadkii in la dul maro oo meesha uu dul yaalaana ay tahay jahanamo dusheeda waxa weeyaan ay tahay markaa siraadkaasi sidaas ayaa ugu soo arooray fi lqur'aani alkariim sunnada rasuulkana calayhi salaatu wasalaam axaadiida siraadka ka hadlaysaa oo axaadiis waxa weeyaan gaadhaysa ilaa xad atawaatur waxaa markaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay siraadkaasi bal qur-aankuba u sheegay meeshay ku kala bixi doonaan ninkii islaamku uu ka dhab ahaa islaamnimadu iyo kii munaafiqa ah halkaasi inay tahay oo nuurkii islaamku uu ka demi doono ee ay sheeganayeen munaafiqiintu mugdigaas waxa weeyaan ay ku hadhi doonaan muuminiintuna ay ka gudbi doonaan muuminiinta laftooda iskuwada mid may ahayne calaa xasabi acmaalihim bay ku marayaan acmaashoodu siday ahayd oo qaar baa ku maraya sida ilaac oo kale qaar baa ku maraya sida waxa weeyaan darfatulcayn ilbiriqsiga oo kale qaar baa waxay marayaan meeshaas sida faraska dheereeya ama geela dheereeya ama ninka dheereeya socodkiisoo kale ku maraya qaar baa waxa weeyaan beerka gurguuranaya oo beerkii lugahaya gacmo waxa weeyaan ku soconaya qaar bay waxa weeyaan kalaaliid kalbado ayaa siraadka hareerihiisa yaalla qabanaya cidda la amray inay qabtaan dadka waxay u qaybsamayaan mid musallam aamin oo badbaada oo kalbadahaasi aanay taaban iyo mid ay xegxegtaanoo laakiin ka baxa oo isagoo kacakufaya halkaa ka baxa iyo qaar kalbadahaasi intay qabtaan ay ku tuuraan oo ay ku disaan naarta waxa weeyaan jahanama ilaahay subxaana wa tacaala haynaga badbaadiyo oo haynaga ilaaliyo wlmiizaani buu leeya sheekhu miizaankiina waa rumaynaya khilaafan lilmuctazila uu yihi miizaanka waxaa looga jeeda in cadaaladda ee wax miizaan la yidhahdaa ma jiro qiyaama ma yaalo ahlu sunna waljamaca waxay aaminsan yihiin inuu jiro miizaan xaqiiqiya oo wax lagu miizaami doono waxa lagu miizaami doono waa tilmaami doonaa ilaahayna tabaaraka watacala qur-aan ku sheego wuxuui wanadacu lmawaasiina alqista liyawmi alqiyaama walaa tudlamu nafsun shaya wain kaana midqaala xabatin min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin maalintaa waxaa la dhigayaa miisaanadii cadaaladda ee dulmiga iyo exashada ka dheera nafna la dulmi maayo falaa tudlamu nafsun shaya xaq ay lahayd iyo wanaag ay shaqaystay laga duudsii maayo xumaan aanay samayna dusha laga saari maayo haba yaraadaba shaygaas wain kaana midqaala xabatin min khardal wanaagii qofku uu sameeyey haba noqdo mid yara waa la keenaya xumaantu sameeye haba yaraatee sidaasoo kale waa la keenaya wakafaa binaa xaasibiin bu ilahay faman haqulat mawaaziinuhu faulaa'ika hum lmuflixuun kuwa miisaanka khayrku u cuslaado ayaa liibaanay waxay doonayeenna hele waxay ka baqan inay ka badbaaday waman khafat mawaaziinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun kuwa miisaankii khayrku ka fududaadana ee waxa weeyaan waxubaanay u saaray kuwaasi iyagaa khasaaray meesha ay gelayaanna waa naarta waxa weeyaan jahannama sunnada rasuulkana alayhi salaatu wasalaam miisaanku waa kusoo arooray xadيiث cabdاللahi بن cmr بن الcاas اladي rawaahu imaamu أحmed wuxuu tilmaamay rasuulku عalayه الصaلaaةu وaسaلاam nin ummadda nebi mxamed ka mida in dadka looga dhex yeedhi doono yowma القiyaama oo loo fidin doono sagaal iyo sagaashan diiwaan waa bugaagta waaweyn ee acmaashu ay ku qoran yihin oo mid waliba uu leegiyay mad albasr ilaa aragiisu meesha uu gaadho sagaal iyo sagaashan dabeetna waxaa lagu odhan doonaa atunkiru شhayئa min hada wax ka mida miyaad diidaysaa waxaa bugaagta ku qoran adalamadka katabat alxaafiduun ilahay wuxuu leey miyay ku dulmiyeen malaa'igtayda aan kuu diray wax kaa qorays qaala yaa rab wuxuu odhan doonaa may nimay dulmiyeen fayaquul alaka cudurna waxasana wax wanaaga miyaad haysaa cudurdaar miyaad leedahay fa yubhatu rajul ninkii wuxuu noqonayaa nin ama kaag iyo aams uu ka soo hado xasanana ma hayo aan tawxiid ahayn sida xadiidka xagga dambe ku taalla wax cudurdaar oo uu lahaana ma jirto xumaantaa lagu qoray bugaagta intaa leeg wuu haystaa dabeeta ilaahay baa wuxuu odhanayaa tabaaraka watacaala ina laka cindanaa xasana agteeda laakiin wanaag baan kugu hayna waxaa loo saaraa bitaaqa kaad ay ku qorantay laa ilaha illa allah sagaal iyo sagaashankii buuge waaweynaa mid waliba uu leegay ilaa halkaa araggiisa uu gaadho ayaa kafad la saaraya kafadii kalena kaadhkii baa la saaraya kaarkii markaa laa ilaha illa ay ku qorayn baa ka xoog roonaanaya oo wax la miisaan noqon karaa ma jiro waxa weeyaan kalimatu laa ilaha illa allah marka waa tawxiidkii ayaa ninkaasi waxa weeyaan uu la yimi camal kalena oo uu sameeyena may jirin xadiidkana waxaan u daliishana waa miisaanku inuu jiro oo xaqiiqi uu yahay waliba xadiidku wuxuu na tusinaya waxa la miisaamaya inuu yahay saxaayif alcamal saxaayifta iyo waraaqii camalku uu ku qoraa in la miisaamayo nusuusta qaarkoodna waxayna tusisay dadka laftooda in la miisaamayo cabd llahi bn mascuud radi allahu canhu hada aصaxaabiyu اljaliil waxa uu ahaa nin naxiifa lugiis aaday u dhuudhuubaye maalimuu deetana geed caday buu fuulay isagoo isla caday ka goosto dabeetana dabayshaaba ka tuuri gaadhi fuday intuu ka qabo saxaabadaa ku qosqoslay rasuulku alay sala sla mima tbaxakuun maxaad ku qosli qaaluu min diqati saaqay ya rasuul allah luga dhuubnidiisa aanu ka yaabnin rasuulka ilaahay waqaala calayhi salaatu wasalaam inahuma la ahqalu fi lmiisaan min jabali uxud yowma alqiyaama labadaa lugoodoo dhuudhuba inaad aragtaan iimaan baa ka buuxa sidaa awgeed miisaanka maalinta qiyaama marka la saaro buurta uxud bay ka cuslaan doonaan maxaa culaysiiyey maaha baruur iyo jiidh waxaa miisaan qofka u yeelaya yowma alqiyaama waa aliimaanu walcamalu saalix sidaa awgeed baa rasuulku wuxuu yihi laa yu'ta birajul asamiin alcaiim asamiin laa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda buhaari warinaya xadiidka maalinta qiyama waxaa la keenayaa nin weyn oo buuran oo shilis oo ilaahay agtiisa aan kala miisaan ahayn garab kaneeco waayo dee miisaankii iimaankii miisaan u yeeli lahaa iyo camalkii saalixa waa ka maqan nusuusta qaarkoodna waxayna tusay waxaa la miisaamayaa inuu yahay camalka laftiisa inuu yahay ismana diidayso saddexdaba waa la miisaamaya qofka laftiisa waa la miisaamaya camalkiisina waa la miisaamaya saxaa'iftii camalkiisa ku qoraydna waa la miisaamaya laakiin qofka maxaa miisaan u yeelaya camalka saalixa saxaa'ifta maxaa miisaan u yeelaya camalka saalixa idan miisaanka xaqiiqiga wuxuu noqonayaa un camalka saalixa ayuu noqonaya sida ka muuqata matniga waxaad moodaa sheekhu inuu leeyahay miisaanka aakhiro yaalla iyo yowma alqiyaama waa xabad quran walmiisaan buu ihi sheekhu laakiin axaadiisa waxaa iyo aayaadkaba ka muuqata in waxa weeyaan uu yahay jamac wanadacu lmawaasiin faman haqulat mawaasiinuhu saas ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala uu yidhi culimada qaarkood marka waxa yidha miisaanku waa mid qura ee waxaa jamac looga cabiray biictibaari tacadud ilmawsuul waxa la miisaamayo ayaa fara badan laakiin miisaanku waa mid qura ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihin waa mutacadid waa fara badan saasana raajixa in miisaano badan ay jiraan waayo daahir lqur'aan wax nagu ilzaaminaya ma jira inaynu ka baxno mar haddii daahir lqur'aan uu ka cabiray jamac iyo cadadka waxa weyaan intaa leeg miisaanku laba kafadood inuu leeyahay ayay nusuusta ina tusisay xadiidkan aynu akrinay baa ka mid a culimada qaarkood fii kutub almuctaqad waxay ku sheegeen leeyahy kafataani walisaan laba kafadood iyo carab carabka waad garanaysa waa irbada yeela waxa weeyaan markay dhexda ku beeganta tusinaysa in labada kafadood siman yihiin markay dhinacu leexatana tusinaysa in dhinaca culaysku u badan yahi culimaa sheegtay inuu liisaan leeyahay carab inuu leeyahay miisaankaasi waxaa ka mid ah ibnu qudaama saasoo kale barbahaari lafdi sharxu sunna waa ku tilmaamaya laakiin allahu aclam xasaba cilmina wa xasaba maa qaala bacdu lmuxaqiqiina min ahli ilcilm wax daliiloo tusinaya inuu miisaankaasi leeyahay liisaan ama carabkaa maynaan arag laakiin waxaad moodaa inay culimadaasi ka soo qaateen mar haddii miisaan la yidhi fadhiiso sheekh fadhiiso mar haddii miisaan la yidhi miisaanku inuu macruuf ku yahay haadihi waxa weeyaan alcalaamaat halaat kafatayn iyo lisaan taasi ayuun baad moodaa culimada taa tilmaantay inay kasoo qaateen waxa uu leeyahy sheekhu raximahullah waljannatu jannadii iyo wanaaru naartiina makhluuqataani waa kuwa abuuran oo iminka jira oo jannadii iyo naartii maaha kuwa adhow qiyaamo markuu dhaco la abuuri doono waa kuwa iminkadan adduunyada aynu joogna jira waxaa sheekhu sidaa u yidhi khilaafan lilqadariyati almuctazila alqadariyatu almuctazila waxaa culimmada u yaqaaniin inay yihiin mushabihat alafcaal oo wax kasta oo waxa weeyaa ka suurooba makhluuqa inuu khaaliqana wax kasta oo makhluuqa ka suurooba inuu khaaliqana ka suuroobo ayay caqiidota afcaashii ilaahay iyo afcaashii makhluuqa isku mid ka dhigayaan marka waxay leeyihin haddaynu dhahno jannadii iyo naartii iminka way sii jiraan oo way abuuran yihiinba dee waxaa ka dhalanaya inay inay macna darre u abuuran yihiin mar haddii cid lagu abaalinaya aanay jirin saa awgeed bay diideen odhaan janno iyo naalitoona iminka ma abuurno qiyaamo markuu dhacaayuunbaa la abuuri doonaa arrinka ay sheegeenna waa baadi nusuusta tusinaysa jannadiiyo naartu inay abuuran yihiin aad bay u fara badan ilaahay wuxuu yidhi isagoo jannada ka hadlaya uciddat lilmuttaqiin kuwa muttaqiinta ayaa loo diyaariyey naartana ilahay wuxuu yihi uciddat lilkaafiriin gaaladaa loo diyaariy waaba sii diyaarsantayba waxaa rabbi tabaaraka wa tacaala kaluu tilmaamay in rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam sidratulmuntaha geedka la yidhaahdo ee waxa weeyaan samooyinka sare ku yaala in agtiisa ay ku taallo jannatulmaawa oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam habeenkii waxa weeyaan la dheelmiye la kaxiyey xagga sare la geeyey inuu arkayba oo rasuulku wuxuu yidhi uma inalaqa bii jibriil xataa ataa sidrata almuntaha fagashiyaha alwaanu laa adri maahi qaala uma dakaltu ljanna rasuulku wuxuu leeyahay habeenkaa jannadii baan galay oo aan arkayba fa idaa hiya janaabidu lulu wa idaa turaabuha almisk sababa iyadoo lulu ah iyo miski ah waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi idaa ma idaa ina axadakum idaa maat curida calayhi maqcaduhu bilghadaati waalcashiyi in kaana min ahli ljanna famin ahli ljanna wain kaana min ahli nnaari famin ahli nnaar qaaluu hada maqcadu xataa yabcataka allahu yowma alqiyaama marka qabriga la dhigo waxaa la tusinayaa mid walba meeshii uu ku lahaa janno ama naar hadduu ahlu naar iyo hadduu ahlu jannay waxaa la odhanayaa halkaad geli doontaa waa halkaa maalinta qiyaamuhu dhaco lagu soo saaro xadiidkii hore baraana waynay ku aragnay in qaarna jannada looga furayo daaqad albaab qaarna naar markaa dee jannadii waa jirta wayaan macnaheedu naartiina waa mid jirta rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo uu tilmaamay inuu arkay kulla shay xataa naar waxa weeyaan in la tusiyey waljanna waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu maalin maalmaha ka mida saxaabada tukiyey salaatu khusuufu shams salaadii qorax madoobaadka deetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii qof wax tiigsanayo wax soo qabanayo kale ayuu sidaa yidhi saas wax u hoomaayey saxaabada arrintaa weydiiye wuxu hi innii ra'aytu ljanna wa tanaawaltu cunquudan walow asabtu la akaltu minhu maa baqiyat iddunya jannadii baan arko halkan hortayda timi dabeetana rucub ka mida midhaheedaan tidhi soo qabo haddaan gacanta la heli lahaana adduunyada intaad joogtaan o dhan iyadaa cuni lahaydeen buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam wara'aytu nnaara falam ara mandaran kalyawmi qad afdac waxaan arkay buuri naarti anoo halkan taagan wax ka foolxun maan arag buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam wara'aytu akthara ahliha annisaa dadkeedana waxaa u badnaa naartada ku jirayna dumar baa u badnaa almuhim adilada tusinaysa jannada iyo naartu inay abuuran yihiin oo jiraan waa fara badanta waxaa ka mid a xadiidka imaam muslim wariniya can abi hurayra lamaa khalaqa allahu aljanna wannaar arsala jibraa'iila ila aljanna ilaahay markuu jannadii naarta abuuray jibriil buu u diray jannada wuxuu booga saaka markuu soo arkay ee la yidhi ka warran wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa qof maq maqla oo aan geli doonin inaanu jirin anaa qofka waxaan arkay arkaa ee maqlaa taasi dayici maayo qof wali waa geli doonaa naartiina saasoo kale soo eg wuxuu yidhi waxaan arkay qofka ark maqlaa inuu gelaya halkaa umaleen macnuu iska ilaalinaya deeta haddana ku noqalay bal soo eg jannadii oo xufat bilmakaarih mar labaadkii maxaa lagu wareejiyey waxyaabaa naftu ay neceb tahay dabeete markuu soo noqday muxuu yidhi waxaan u malaynaya inaan cidba gelahayn tahay oo waxaa ku wareegsana jannada hareeraha ka xige loo soo marayo ayaa wax naftu hawadeeda aan waafaqsanayn waxaasaa laga yaaba inay ka celiyaan naartiiba haddana la yidhi soo eego wixii naftu ay jeclaad o dhan lagu wareejiyey su yihi tanna in la wadagelayaabaan u malaynayaaba waayo wixii naftu ay jeclayd ee xumaay oo dhan ayaa hareeraheeda wax weeyaan yaalla markaa jannada iyo naartuba ahlu sunna waljamaca waxay aaminsan yihiin inay jiraan waxaa kaloo sa raajixa ibnulqayimna uu ku tilmaamaya kitaab kitaab xaadi larwaax jannada laga soo saaray nabiyullaahi aadam inay jannatulkhuldi ahayd jannatulkhuld inay jannadan marka dambe la geli doono lagu waari doono taa lafteeda ayuunba ka nebi aadano xataa aan abuurnayn jannadu inay jirta ayay taasina ayna tusinaysa waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay yidhaahdaan oo jannadu hadday abuuran tahay miyaanay baaba ahayn markuu qiyaamuhu dhaco soo keenaa ile kullu shayin haalikun ilaa wajh shay kasta waa baaba'aya ilaa rabbi mooyaane iyo kullu nafsin daa'iqatu lmowt taa jawaabteedu waxay tahay kullidu kullidu cumuum waa faaidaysa laakin alcumuum fi kulli baabin bixasabihi wey marka la leeyahy kullu shay waa kullu shaynu kutiba calayhi halaag shay kasta oo loogu talagalay inuu baabao ayaa maalintaa baaba'aya laakiin ashyaada ilaahay ugu talagalay baqaagi iyo joogitaankii inay weligeedba jirto sida jannadiiyo naartoo kale baabi'i maayan xataa qiyaamo markuu dhaco axaadiista qaarkooda tusinaysa ama aayaadka qaarkood tusinaya in jannada dadka qaarkood wax looga dhiso sida imra'atu fircoon ay lahayd rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna soomay lahayd lagama qaadanayo jannadu inaanay jirin laakiin waxa uu tusinaysaa un aayadda iyo axaadiista lamidii in jannada ilaahay tabaaraka watacaala wax uu ku kordhiyo oo qofkii markuu camal saalixa sameeyo wax loogu diyaarinayo saa ogeed waxa weeyaan qofka idhaha man qaala subxaana allahi wabixamdihi gurisat lahu nakhlatu fi ljanna qofka idhaha subxaana allahi wabixamdih geed timiraa jannada looga taaga manaa jannadii waa jirtaa laakiin jannadii maaha macnaheedu inay dhammaystirantay oo wax dambe aan lagu darahayn ilaahay tabaaraka watacaala markuu doono ayaa naciimka uu doono waxa weeyaan uu ku kordhiyaa oo uu ku ziyaadiyaa wuxuu ihi sheekhu laa tafnayaani abadan weligoo dhammaan maayan walaa tabiidaan baabi'ina maayan janna iyo naar iminka waa jiraan mana dhammaanayaan jahmiyada qolada ladhaa jahmi binu safwaan ayaa yidhi jannadiiyo naartuba way dhammaanayaan hada qowl bail oo khuluudka aayaadku ay tilmaameen iyo waaritaanka ka hor imanaya culimada qaarkood oo ahlu sunnaha ka mida sida sheikhu lislaam ibnu taymiya oo kale ayaa waxay yidhahdeen waxaa naarta ayaa dhammaanaysa waxaana markaa ay ku dagmeen aathaar saxaabada qaarkood laga soo wariyey sida cumar iyo ibn mascuud iyo cabdi ibnu xumeyd tafsiirkiisa uu ku sheegay laakiin aathaartaasi may ansixin oo ma aanay sugnaanin sheikhu lalbanina kitaabkiisa silsilatu axaadiid daciifa ayaa axaadiis mawduuco mawduuco fanaau naar sheegaysa iyo aathaartaasba uu ku daraasaynaya inaanay sugnayn uu ku sheegaya wuxuu yihi sheekhu wakhalaqa lahumaa ilaahay wuxuu u abuuray jannada iyo naartaba ahlan dad buu u abuuray ilaahay tabaaraka wa tacaala uu gelin doono oo ilaahay intaanu dadkaba abuurin ayaa uu sii kala ogaa kuwa janno geli doona iyo kuwa naar geli doona walaqad dara'naa lijahanama kaiira min aljini walaysi buu hi rabb tabaaraka wa tacaala caaisha markii ay aragtay ilmo yaroo ansaarta ka mid oo dhintay ayaa waxay tidhi tuuba lihada custuura min casaafiir iljanna wallahi wanaag baa u sugnaaday waa shimbir yaroo ka mida shimbirada jannada manaa jannadu gelaya bay leedahay ilmaha yar lam yacmal su-an walam yudriku xumaan mau samayn manaanu soo gaadhin baa wakti uu xumaan sameeyo oo waa sagiirayba faqaala wagayra dalika yaa caaisha ina allaha khalaqa liljannati ahlan caaisha waxaan waxaan ahayn miyaad ku hadashin ilmahan yare meeshuu tegi doono war kama haytid waayo ilmahan yare ee muslimka ah aabbihii ayuunbuu la xukun noqonaya aabbihiina garan maysid inuu yahay muumin iyo inuu yahay munaafiq kufri u qarsoon yahay oo iimaankiisii daahir unbaad u aragta laakiin baatilan oo axkaamul aakhirana ay ku xidhan tahay war kama haysid buri rasuul ilaahay jannaduu abuuro dad buu u sameeyey khalaqahum laha wa hum fii aslaabi aabaa'i iyagoo dhabarka aabbayaashood ku jira ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala janno iyo naar meesha gelayaan ugu talagalay wakhalaqa linnaari ahlan khalaqahum laha wa hum fii aslaabi aabaaihim xadiidkuna waa xadiid saxiixa oo fi sunna uu ku saxiixinayo o sheekh albani ah wuxuu yihi sheekhu faman shaaa ka uu doono ilaahay minhum ka mida ila aljannati jannada ayuu ku hanuunin u geyn fadlan minhu iyadoo arrintaasi a fadli iyo dheeraan iyo nicmo iyo naxariis xagga ilaahay ka ahaatay waayo camalku janno ma goyn karo si in badan aynu tilmaanay jazaan bimaa kaanuu yacmaluuna marka la leeyahayna ba'daasi waa sababiya ee tamaniya maaha waman shaaa ka ilaahay u doono minhum dadkii ka midana ila annaari naar buu u hanuunin xaggeeda cadlan minhu arrintaas xaalo arrintaas ay tahay cadaalad xagga ilaahay ka ahaatay oo ka ilaahay janno geeyo wuxuu sabab uga dhigay camalkiiya saalixa fadligiisa iyo naxariistiisana waa ku geliyay ka naar la geena lama dulmiine waa halkii uu mutaystay weeyaan oo cadaaladdu waa mucaamalatu shaks bimaa yastaxiq qofku wuxuu mutaystay in lagula dhaqmo weeyaan ilaahayna waa ogaa tabaaraka wa tacaala inuu naar mutaystay wa kullun mid kastaana yacmalu waxa uu u shaqaynayaa limaa qad furiqa lahu wixii hore loogu sii dhameeyey hore loogu sii qadaray wasaa'irun waa mid u socda ilaa maa khuliqa lahu wixii loo abuuray ee janno ama naara waalkhayru iyo washaru khayrka iyo sharkuna muqadaraani kuwa loo qadaray weeyaan cala alcibaadi addoomaha wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira asalaamu calaa rasuuli illah wala alihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadihi ilaa ywm اddiin qaala raximahu llah walistiطaacatu awoodii allatii taasi oo yajibu biha iyada uu ku dhaco alficlu ficilkii uu samaynayay addoonku oo min naxwi tawfiiq ah waafajinta rabbi tabaaraka wa tacaala alladii tawfiiqaasi oo laa yajuusu aanay bannaanayn an yuusafa in lagu sifeeyo almakhluuqu makhluuqi bihi takuunu waxay ahaataa istidaacada iyo awooddaasi maca alficli ficilka mid la socotay ahaata wa ama alistidaacatu awooddi miyaa min jihati sixa ahayd mid ka timi xagga caafimaadka iyo walwusci qofka arrinkii inuu ballaadhay oo cidhiidhi aanu ku ahayn iyo watamakuni inay suurtagal u tahay iyo wa salaamati ilaalaad xubnihii ficilka uu ku qaban lahaa inay u bad qabaan fa hiya iyadu qabla alficli ficilka taasi way ka horraysaa wa biha istidaacadan dambe ee ficilka ka horraysa ayaa yatacallaqu alkhitaab ilaahay tabaaraka wa tacaala khitaabkiisuna uu ku tacalluqaa oo istiطaacada amarkiiyo nahyiga loo shardiyo ah wa huwa kamaa qaala tacaala waa sida ilaahay uhi laa yukallifu allah ilaahay ma kelifo nafsa nafna kuma kelifo ilaa wuscaha intay karta mooyaane in kale masaladani waa masalo xidhiidh adag lale qadarka sheekhu halkan uu kaga hadlaya haddaynu marka hore ka bixinno macno ijmaali oo guud istidaacada waxaa looga jeedaa aldaaqatu waalqudra awooddii baa looga jeedaa awoodda haddaba makhluuqaadku ay leeyihiin ayaa laba ah awoodda ficilka lagu qabto mid waa awoodda daahirka ee muuqata oo ah qofkii inuu leeyahay xooggii iyo caafimaad qabkii iyo xubnihii ficilka uu ku qaban lahaa taasi waa awoodda inoo muuqata awooddaasi waa ta khitaabka ilaahay uu ku tacalluqo amarka iyo nahyiguna uu ku xidhan yahay oo waxaynu ku soo marray qawaacidulfiqiya markaynu dhiganaynay walaysa waajibun bilaqtidaarin walaa muxaramun maca diraarin waajib ma jiro iyadoo qudra aani jirin qudradaa loo jeedaa waa qudrada iyo awoodda daahirka ah oo ah awooddii xoogga ahayd iyo caafimaad qabkii iyo xubnihii qofku waajibka uu ku qaban lahaa inay u badbaadeen haadihi hiya alqudra aldaahira iyaduu ku tacalluqaa amarka iyo nahyigu oo marka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay walilaahi cala annaas ilaahay dadka wuxuu ku leeyahay xiju lbayt inay xajiyaan man istataaca ilayhi sabiila waa bedel wuxuu ilaahay xajka ku leeyahy cidda awoodda awoodda loo jeedaa waa tii waa alqudratu daahira oo ahayd ti xaggii xoogga iyo caafimaad qabka iyo salaamat laalaad inay xubnihii xajka uu ku gudan lahaa ay u badqabaan iyo awooddii xagga dhaqaala ahaan inuu karo waa qudradii daahirka ahayd weeyaan sidaasoo kale rabbi markuu leeyahy fattaquu llaha ma statactum macnaheedu waa maxay fattaqu llaha ma statactum ilaahay ka baqday intaad awoodaan awooddan aayadda lagu sheegayaa iyo qudradan laga hadlayaa waa qudrada daahirkaa iyo xoogga qofku uu leeyahay ee ilaahay subxaana wa tacaala u yeelay ee ta dambe soo socota maaha sidaasoo kale ilaahay markuu leeyahy faman lam yastatic fa itcaamu sittiina miskiina xukumkii dihaarku ilaahay ka hadlaya wa taxriiru raqaba min qabli an yatamaasa haddana ilahay uu siyado wuxu faman lam yastatic fasiyaamu shahrayni mutataabicayn min qabli an yatamaasa haddana faman lam yastatic fa itcaamu sittiina miskiina istiaacada meesha lagu sheegaya waa maxay waa istiaacadii maaliga ahayd baa loo jeedaa awood dhaqaale haddaa hadduu u leeyahay inuu addoon xoreeyo ninkii gabadhiisa dihaar ka sameeyey ha xoreeyo marka la leeyahay soomkana qofka aan awoodin istiaacada loo jeeda waa istiaacadii badaniga ahayd wey sidaasoo kale marka la leeyahay fa itcaamu sittiina miskiinan istiaacada halkaa laga hadlayaana waa istiaacadii maaliga ahayd waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat famima malakat aymanukum ka idinka mida buu leeyahy rabbi tabaaraka wa tacaala en awoodin inuu guursado dumarka almuxsanaat almu'minaat almuxsanaat bimacna alxaraa'ir weeyaan dumarkii xorta ahaa ee mu'minaadka ahaa famima malakat aymanukum addoomihiiba dee ha guursado haddii naag xore uu guursan kari waayo istiaacada laga hadlayaa waa istiaacadii daahirkeeda muuqata xaggii qadarka laga hadli maayo mar haddii istitaaco la sheegay iyo qudro iyadoo khitaabku xagga rabbi uu ka yimi waxaa lagula cidda lagula khitaabayaana ay tahay mukallafiinta waxaa lagula hadlayaana uu yahay amar ama nahyi istitaacada maxaa looga jeedaa hadihi alistitaaca daahira baa looga jeedaa oo hataa sheekhu uu leeyahay wa ama alistiaacatu min jihati asixa waalwusci waltamakun wa salaamati ilaalaad istiaacadaasi haddaba ficilka miyay ka horaysaa mise way la socotaa mise way ka dambaysaa way ka horaysaa waa in qabla alficil la hela de oo qofku inta aanu xajiyin waa inuu istiaacada leeyahay de inta aanu la iman shaygii mukalafka uu ku ahaa oo taqwadiia waa inuu istiaacada leeyahay walaabudda an takuna hadihi alistitaaca mawjuuda qabla alficil waa in la ogaadana oo ay muuqato ficilka hortiya inay istiaacadaasi joogto taasi inay idiin daahirtay oon malaynaya iska waadix istidaaco labaad baa haddaba jirta oo innaga inaga qarsoon istidaacadaasi labaad waxa ay ka mid tahay qadarka oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu doono mooyaane wax kale addoomuhu inaynan samayn ka inaanay samayn karin ayaa hore inoo soo martay waxayna soo martay hidaayadu inay u qaybsanto hidaayatu tawfiiq walilhaam iyo hidaayatu dilaala walirshaad hanuuninta ilaahay addoomaha hanuuniya inay laba hidaayada tusintoo ilaahay xaqa addoomaha uu tuso baadilkana uga digo ta addoommahoo dhami way wadaagaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqi waa caddeeyey wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili wadadii caddayd waa taas mara iska ilaaliya wadooyinka baadilka ka leexa hidaayada qaybteeda labaad waa hidaaya tawfiiq walilhaam hidaayada ku ilhaaminta lagu ilhaaminayo samaynta wanaagga lana waafajinayo istidaacadan haddaba kale lagu sheegaya waa taa inuu qofku ficilkan u leeyahay awood ah inuu ilaahay waafajiyey oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku ilhaamiyey qadarkiiba markaasi ka mid tahay oo ilaahay uu qadaray oo uu doonay oo uu abuuray addoonkana ficilka inuu sameeyo istidaacadaasi ayaana ficilku dhicitaankiisa iyo dhicitaan la-aantiisu ay ku xidhan tahay oo qofkii waxaa laga yaabaa xooggii iyo awooddii isagoo leh haddaan tawfiiqdaa iyo ilhaamtaa iyo karsiintaa rabbi aanay jirin dee ficilkii ma samayn karo haddaad xoolihii haysato ood xooggii haysato o aad gaadiidkii haysato dee ma xajihi kartid haddaanay jirin istidaacada daakhiliga ee naga qarsoon oo ah tawfiiqda iyo ilhaamta waafajinta rabbi tabaaraka wa tacaala iyada ayaa markaa ta ficilku haddii la helo ilowba ila uu dhacayo idaa wujida hadi istitaaca waa tawfiiqda ilaah iyo ilhaamintiisa ficilka inuu dhaca waa lagaa maarmaan haddii waxa weeyaan la waayana istiaacadaas ah tawfiiqda iyo ilhaaminta rabbi ficilka miyuu dhacaya dhici maayo ficilka saa ogeed sheekhu muxuu yihi walistiaaca alatii yajibu biha alficil ay yaqacu biha alficil awoodda ficilku uu ku dhacaa oo ah tawfiiqda oo aan ayn mid addoomaa lagu sifayn kara addooma miyaa lagu sifayn karaa miyaa la odhan karaa qofkaa salaada waxaa karsiiyey hebel sheekh hebel baa karsiiyey oo wafaqahu wa alhamahu cala asalaa fulan ama sheekh fulan miyaa la odhan karaa lama makhluuq laguma sifayn karo waayo waa hidaayadii xataa ilaahay tabaaraka wa tacala nebi maxamed uu diiday u yidhi inaka laa tahdi man axbabta inaka laa tahdi man axbabta macnaheedu waa maxay inaka laa tuwafiq walaa tulib ma waafajin kartid kumana ilhaamin kartid xaqana qalbiga uguma ridi kartid cidda adigu aada doonaysa walakin allaha yahdi man yasha ilaah baa ciddu doona xaqa waafajiya oo xaqa ku ilhaamiya oo qalbiga ugu rida wahuwa aclamu bilmuhtadiin ilaahayna dadkii wuxuu ku kala soocay cilmigiisa kuwa ogaa inay waafajinta ehelu yihiin acaanahu bifadlihi waraxmatihi waminatihi hidaayadii wanaagga iyo khayrkiibu ku kaalmey iyadoo fadligiisa iyo naxariistiisa iyo minadiisu ay keensatay kuwa ogaa inaanay ehelo haynoo khayrlaawayaal ay yihiinna caamalahum tabaaraka wa tacaala bicadli waxaa rabbi uu kula dhaqmay cadaaladiisa ayaa waxaweyaan uu kula dhaqmay marka istiaacadaasi waa bimacnaa hidaayat tawfiiq walilhaam istiaacadaa haddaba tawfiiqda waafajinta iyo ku ilhaamintu takunu maca alficli bu uhi sheekhu ficilkay la socotaa oo goormaynu garan karnaa qofkaasi qadar ahaan inuu awood u leeyahay inuu tusaalehaan tukado dee marka salaadiisa ay socoto ayuun baynu garan karnaa laakiin salaada ka hor iminka intayna halkaa fadhida oo salaada hornagmao socoto miyaynu garan karnaa inagu ka awood u leh qadar ahaan xoog ahaan waynu aragnaa laakiin ka qadar ahaan awood u leh inuu salaada duhur tukado miyaynu garan karnaa inagu ma garan karna goor maynu garan karnaa marka ficilka uu ka dhaco una dhowtooy ee salaadii mu tukanaya waxa weeyaan uu noqdo marka labada istitaaco sheekhu meeshuu ku tilmaamaya waa kuwa labadan istitaacana waxay ka mid yihiin min mansha'i dalaal fii baabi alqadar oo nimanka la idhaahdo qadariyada alqadariyatu almuctazila ee diidan ilaahay doonistiisa afcaasha addoomaha uu doonay iyo abuurka uu abuuray waxay idhahen istitaacadu waa midun bay idhaahdeen addoonku istiaacadii awoodda uu leeyahy waa midun waa taa ficilka ka horaysa una ah inuu xoog leeyahay oo addoonku xooggiisa iyo awooddiisuunbuu ficilkii ku qaban karaa kagala tegi karaa ee wax kaloo intaa weheliyo waafajin ilaahay ahay meesha ma taala bay yidhahdeen ila qadarkii bay diidan yihiin aljabriyana maxay yidhaahdeen kuwan iyaguna leh addoonku awood iyo doonistoona ma leh iyaguna istidaacada labaad bay diideen oo waxay yidhaahdeen addoonkan waxan wadaa ee ficilkan ku wadaa inuu sameeyana keensanaya waa tawfiiqda ilaahay uun ee addoonku awoodna uma laha ficilkan fulintiisa ikhtiyaar iyo iraadana uma leh saasay darafay naqiid labadaa firqa isu taageen ahlu sunnana maxay yidhahdeen labadaba waan rumaynaynaa waxaan rumaynaynaa meeshii ficilkan addoonku markuu samaynayo laba awoodood baa jirta awoodi waa ta xagga ilaahay ka socoto waa waafajinta tawfiiqda iyo ilhaaminta awoodina waa awoodda addoonku uu leeyahay dee ilaahay baa u yeelay ee isaga daahirka ka ah xagga xoog iyo caafimaadka iyo xubna caafimaad qabka ah labadaasi awoodoodba waa jiraan awoodda hore waxay keensanaysaa aliimaanu bilqadar istiaacada bimacna tawfiiq walilhaa marka la sugo ta labaadna oo ah addoonkii xooggiisii inuu ficilkii ku qabanayo waafajinta ilaahay dabadeed waxay keensanaysaa in la sugo addoonku inuu awood leeyahay iyo doonis meeshii markaa waxaa ka baxaysa in qadarkii la diidaana way ka baxaysaa in qadarkii la sugo addoonkii awooddiisii iraayadiisii la diidaana way ka baxaysaa waxaana meesha soo baxaya qadarkuna inuu jiro qadarka macnihiisuna inaanu ahayn addoonku inuu khasban yahay iyadoo ilaahay wax walba sii qadaray haddana addoomuhu inay leeyihiin awood qudra iyo qudra iyo iraada awood iyo doonis labadaba inay leeyihiin waxaan u malaynayaa cumuuman inaad fahanteen wuxuu ihi sheekhu walistiaaca istiaacada waa labadii awoodood tii hore ayuu horta ka hadlaya ee aynu nidhi waa awoodda xagga ilaahay ka socoto waafajintii ah waana ta ficilku uu ku dhacayo ee haddii iyada la waayo ficilkaan u dhacahaynba ila waxa meesha taalla wamaa tashaa'una ilaa an yashaa allahu baa taalle waana ta waxa weeyaan ficilkii la socota oo marka ficilka uu dhacayo un la garanayo awooddaa inuu ilaahay addoonkan u yeelay waana awoodda ilaahay uu la gaar yahay addoomuhu aanay shaqo kulahayn laguna sifayn karin wuxuu uhi sheekhu alistiaaca allatii taasu yajibu biha iyada uu ku dhacayo alficlu ficilki oo iyada haddii la helna ficilku uu dhacayo haddii la waayana aanu dhacahayn taasoo ah min naw min naxwi tawfiiq waafajintii alladii tawfiiqaasoo laa yajuusu aanay bannaanayn an yuusafa in lagu sifeeyo almakhluuqu makhluuq in lagu sifeeyo bihi tawfiiqa takuunu waxay ahaataa awooddaasi maca alficli ficilka ayuunbay la socotaa oo addoonku markaa ficilka uu samaynayo ayuunbaa awooddaa inuu ilaahay u yeelay oo uu ku arsaaqay oo uu ku galladaystay la garan kara wa ama alistiaacatu awooddii miyaa tanna waa tii daahirka aydaa nidhi waa mid ka imanaysa xagga addoonka waa qaybta addoonku ficilkii uu ku leeyahay oo ka dhalanaysa xooggiisa iyo xubnihii uu ku qabanayay ficilkaasi inay u bad qabaan wa ama alistiaacatu miyaa taasi oo min jihati sixa ka imanaysa xagga caafimaad qabka addoonka iyo walwus suurtagalka ay u suurtagal tahay ficilkii inuu sameeyo ille waxaa suurtagala isagoo caafimaad qabo oo xooggii leh inaanay waxa weeyaan suurtagal aanay u ahayn tusaalahaan ninka haddii la xidho jeel lagu rido miyuu xajii karaa ma xajii kara wuscigi iyo tamakunkii baa ka maqan caafimaadkii iyo xooggii baa haystay iyo wa salaamati alaalaad xubnihii inay u caafimaad qabaan fa hiya awoodani qabla alficli bay ahaataa oo ficilka intaanu addoonku samaynba awooddaa waa inuu lahaado oo ay ka muuqato lagu ogyahay wa biha iyada ayaanu yatacallaqu alkhitaab khitaabka ilaahay uu ku tacalluqa oo marka la leeyahay waxaad awoodaan sameeya awoodda laga hadlaya ma tii waafajinta ahaydba may ee waa tii ahayd xagga xoogga addoonka iyo caafimaad qabkiisa iyo xubnihii inuu leeyahy marka la leeyahy waxaad samayn kari waadaan iska daayana waxay macnehedu waad kari weydaan karitaanka laga hadlaya waa maxay istiaacadanaa laga hadlaya istiaacada daahirka ah oo markuu rasuulku leeyahay man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadi fain lam yastati hadduu addoonku isagoo munkarkii gacanta ku bedeli karaya uu iska fadhiisto u idhaahdo kari maayo ka war oo maxaanad u karaay dee ilaahay baan iwaafajin maxaa ku ogeysiye ilahay inaan ku waafajin iyaynu ku waafajiye tan labaad miyaanad ogeynayso daacada xadiidka lagu sheegaye lagu leeyahay haddaad karta gacanta ku bedel waafajintaba inaanay hayn ee waxaa laga hadlaya ay tahay istidaacada daahirka adiga xoog iyo awoodda aad u leedahay bedelitaanka munkarka marka ahlulbidaca qaarkood ayaa amarkii iyo nahyigii waxay ka dhigeen mutacalliq bilistidaacati luula mid ku xidhan istidaacada hore waana dee nimanka la dhahdo jabriyada oo addoonkii iska zinaysanaya bay leeyihin ma ma awoodo zinada inuu ka tago oo awoodda qofku aan uu zinada kaga tegi karo in loo shardiyey ma aha dee waafajinta iyo xagga qadarka ee waa awoodda isaga xooggiisa iyo ikhtiyaarkiisa inuu leeyahay aanu mukrahay wahuwa kamaa qaala tacala laa yukalif allahu nafsan ilaa wuscaa wusciga aayadda lagu sheegaya waa maxay eelilada addoonka laguma kalifo looma diro wuxuu awoodo mooyaane wax kale oo wuxuu qadar ahaan u awoodaa mise oo wuxuu xoog ahaan u awoodo xoog ahaan baa laga hadlaya iyo waxa weeyaan in caafimaad uu qabo oo xubnihiisii uu leeyahy oo qof ilaahay tabaaraka watacaala aan xoolo lahayn dee sake ilaahay kuma waajibin liannahu laa yastaiic maaliya qofku haddaanu sarajoog ku tukan karahayn dee in la weelo sarajoog ku tuka lama odhan ee iska fadhiista ayaa la haddaanu fadhi karahayn jibs kaga tukaa layidhi marka awoodda laga hadlaya awoodda daahirka ee addoonka waxa weeyaan ka muuqata waxaa markaa meesha soo gelaya ficilkan addoonka in waxa wada aanay ahayn awooddiisa oo qura ee awood rabbina tabaaraka wa tacaala ay la socoto oo addoonka wanaagsani markuu ficilka khayrkaa samaynayo awooddiisa oo qura iyo doonistiisa oo qura ku samayn maayo ee awooddii iyo doonistii rabbi tabaaraka wa tacaala ayaa la socota haddaanay taasi la socon lahayna mabuu samayn kareenba oo ilaahay icaanadiisa iyo kaalmayntiisii baa la socota kan waxa weeyaan xumaanta samaynaya kufri iyo fusuuq iyo cisyaan samaynayaana xooggiis iyo awooddiisoo qura ku samayn maayo ee meesha iraadadii ilaahay iyo qudradiisii baa ku jirta markiiba dee ishkaal baa idinku soo arooraya waan garanaya ishkaalkaasi wuxuu yidhi oo ilaahay kan wanaagsan waa kan raaciye awooddiisi iyo mashii'adiisi iyo ficilkii wanaagsanaa uu ku samaynayo kan kalena muxuu raacin waayo de haadaa laysa waajiban cala allah baa ku hortaada oo xaq marka hore uu leeyahay baanay ahayn ee cidda ilaahay uu siiyo waafajintaana waa fadligiisii iyo minnadiisii iyo nicmadiisii wey ee waajib marka hore uu lahaa may ahayn cidda ilaahay aanu siininna xaq ay lahaayeen ilaahay kamuu doodsiiyey ee wixii dhab ahaan ay u lahaayeen ayuunbuu ilaahay siiyo dee cadligiisu kula dhab caamalahum bicadli ayib wuxuu yihi sheekhu raximahullah wa afcaalu lcibaadi addoomaha afcaashoodu hiya iyadu khalqullah ilaahay abuurkiisay ka mid tahay min makhluuqaati illah wa kasbun min alcibaad waana kasbi ay kasbadeen addoomo masaladani waa masalatu afcaali alcibaad waana dee masalada uu ka bilaabay ka bilaabmayba kalaamka fii baab waxa weeyaan alqadar masalatu afcaali alcibaad afcaashan addoomuhu ay samaynayaan waxay u qaybsantaa laba qaybood afcaal ikhtiyaariya afcaal addoomuhu ay ikhtiyaarkooda ku sameeyaan kii tukaday fa huwa almusalli isagaa ah ka tukaday ee doortay inuu tukado kii zinaystayna fa huwa zani isagaa ah ka zinaystay ee doortay awoodna u lahaa inuu zinaysto afcaal kale ayaa jirto ah afcaal addoomaha ka dhacda laakiin ikhtiyaar aanay u lahayn sida tusaale ahaan marka dhaxan badan ay ku hayso gariirkaad gariirayso iyo boodboodka xididadaadu boodboodayaan malaadba jooji waa taasi xididka yar hadduu ku boodboodo ficilka noocaas ee ikhtiyaar kuma lid saa awgeed afcaashan dambe ficlulcabdiba lama idhaahde wasfi baa laga dhigaa waa awsaaf lilcabdi walaysat afcaalan min ficil isagu uu sameeye maahae waa sifaad uu ku sifoobo wey oo gariirka aad gariiraysaa markaad dhaxamootay ama ay ku hayso xumad fara badan aad qandhoonaysaa dee ficil adigu aad samaysan maaha waa sifa aad ku sifaysanta oo lama odhanayo dee bal haddii adigoo qandha ku hayso oo xumad awgeed la gariiraya qof intuu ku yimaado u kudhaahdo maxaad isla gariirinaysaa dee quyar iska joog maxaad ku odhanaysaa qofka soo ma arkaysid qof waxa weeyaan aan kaanax ahayn waayo ficil aanad adigu samaynahayna sifo kuwa oo aad dee ku khasban tahay ayuuwa ficil adigu aad samaynayso oo aad samaynin karta iskala dayn karta u ka dhig afcaasha addoomaha inaan tafsiilkaa sheegaa afcaashu inay labadaa u qaybsanto waxaa keenay afcaasha la ysku haystaa ee dee khilaafku uu ka dhacay bayn alumma waa afcaasha ikhtiyaariga wey ee addoonku uu ku samaynayo biikhtiyaari afcaasha caynkaasi hal hiya min khalqi illah ilaahay ma abuuray mise ilaahay muu abuuray ahlu sunna waljamaca waxay leeyihin ficilkan addoonku uu samaynaya waxa uu ka mid yahay ilaahay khalqigiisa ilahay baa tabaaraka watacaala abuuray taana waxayna tusinayaan naqliga iyo caqliguba wayna tusinayaan qur'aanka iyo sunnadu wayna tusiyeen oo ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu leeyahay allahu khaaliqu kulli shay ilaahay waa ka shay walba abuuray dee afcaashu miyaanay shay ahayn mar haddii afcaashu shay tahay khaaliqiina aanay iyadu ahayn khaaliqa sifaadkiisiina aanay ahayn dee shaygaa makhluuqee ilaahay abuuray bay hoos imanaysa wallahu khalaqakum wamaa tacmaluuna bu ilaahay ilaahay baa idinka idin abuuray iyo waxaad samaynaysaanba waa maada haddii aynu ka dhigno masdariya oo aynu idhaahno wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ay camalakum haddii maada la idhaahdo waa mawsuulana oo alladii tacmaluuna la idhaahdana waxaay noqonaysaa in loo jeedo ilaayaddu waxay ka hadlaysay waxay ka hadlaysay kuwii asnaabta samaystay ee ilahay wuxuu leeyahy idinkii waxaad samaynaysaan ba ilahay baa idin abuuray marka laba way ixtimaashaa in loo jeedo ficilka aad ku samayseen sanamkaasi aad ku qorteen markaad qorayseen soo ficil maydaan samayneyn naxtiga markaad samaynayseen ficilkiina laftiisa ilaahay baa abuuray iyo inuu macnuhu yahay ficilkaa wixii ka dhashay oo manxuudkii ah sanamkii qoraa ee halkaas soo fadhiyey ilaahay khalqigiisa iyo abuurkiisa ayuu ka mid yahay labadaaba waa ixtimaal labada kii la yidhaahdanaba ayaddu waxay daliil u tahay afcaasha makhluuqaad inay tahay min khalqi illah oo haddaynu idhaahno wa khalqakum wa camalakum dee markaa afcaashu inay tahay makhluuq bay ku cadayba haddaynu idhaahno wixii afcaashooda ka dhashay ayaa aayaddu ka hadlaysaana dee mar haddii kii ficilkooda ka dhashay uu yahay makhluuq laa shaka in ficilka laftiisana uu noqonayo makhluuq afarkii mar hadduu noqday makhluuq muafirkiina waxa weeyaan wuxuu noqonayaa makhluuq bu isaguna noqonaya waxaa kaloo yihi rasuulkeenu alayhi salaatu wasalaam allahu khaaliqun kulla saanicin wa suncatahu ilaahay baa abuuray mid kasta oo farsamo yaqaana oo wax sanceeya iyo sancadiisa ilahay baa tabaaraka wa tacaala abuuray oo daatadiisa ilaahay isaga ayaa abuuray farsamadan iyo ficilkan uu samaynayana wax isagu uu samaystay maahe ilahay baa subxaana wa tacaala abuuray taasi waa xagga naqliga xagga caqliga haddaynu eegnana addoonku markuu ficilka samaynayo oo ficilka addoonka uu ka dhaco falaa budda min halaaati ashyaa saddex shay inay jireen meesha ayaa lagama maarmaan shayga koowaad waxa uu yahay alqudratu taama ficilka awood dhamaystiran inuu lahaa addoonku awood dhamaystiran haddaanu u lahayn ficilka miyuu qaban kari laha u qaban arrinta labaadna waa aliiraadatu ljaazima doonis go-an oo ficilkaa uu doonay inay jirto oo ficil aanu doonin ma aanu sameeyeen hadduu ficilku yahay dee afcaasha ikhtiyaariga lasaynu ka hadlaynaaba waa taas arrin saddexaadna waa mashii'atullahi naafida labada arrimood awooddiisaa dhamayska tiran iyo doonistiisaasi mid go-an ah oo taradud aan lahayn haddii ilaahay doonistiisa fushaanay la socon ficilu kamu dhaceen addoonka haddaba aynu dib ugu noqone awooddan iyo doonistan addoonku ficilka uu ku sameeyey yaa ku abuuray addoonka man aladii acطaaka alqudrata wاliraada yaa ku siiyey awoodda iyo doonista yaa kugu abuuray man aladii awdacahaa fiik allah